alxamdu lilahi rab lcaalamiin wsali llahuma wslm la nabiyina mxamedi wala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd yaqulu llahu tabaaraka wa tacala bismi illahi raxman raxiim aliflamim sad kitaabu unzila ilayka falaa yakun fii sadrika xaraju minhu litundira bihi wadikraa lilmu'miniin suura lacraaf ayuu darsigan ka bilaabanayaa waa suurad ka mid ah qur-aanka qeybihiisa makiga ah macnaheedu waxa weye waxay soo degtay intuusan nabigu soo hijiroonin sal lla lay slam sida suuraddii iyada ka horreysay ee suuratu lancaamba ay ahayd mawduucaadkii ama arrimihii ay suuradaha makigii u badnaayeen inay ka hadlaan ayay ka hadli doontaa oo tawxiidka oo diinta asaaskeeda iyo guurigeeda ah iyo rususha iyo risaalaadka qiyaamada iyo maalinta aakharo arrimaha ugu waaweyn tiirarka ugu waaweyna ay suuraddu ka hadlayso waa kuwa qisadii nabiyullaahi aadam iyo abuurka bini aadamka iyo ibliis ayaa laga hadli doonaa waxyaalaha lagu laga hadli doonaa waxaa ka mid a suuradaha qisooyin dhowr ummadood oo ummadihii naga horreeyey ka mid ah qisada ugu dheer ee lagaga hadli doono suuradda waa qisadii reer bani israa'iil iyo nabiy llaahi muusa caleyhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam bismi illahi araxmaan iraxiim waata marka suurat lacraaf aliflamim sad ilahay baa garanaya macnaheeda iyo ujeedada laga leeyay waxay la macno tahay aliflaamiimkii aynu soo marnay oo kale lamid tahay tafsiirka ugu fiicanna waa in laga gaabsado oo la yidhahdo ilahay baa garanaya subxana wataala cilmigeeda ilahay loo daayo waxayna xuruufta noocan oo kale ah qur-aanna ma fasirin axaadiista nebigana laguma fasirin luqadii carabiga ahayd ee qur-aanka kusoo degayna laguma yaqaano macnahooda saas daraaddeed in laiska gaabsada fiican oo la yidhahdo ilahay baa garanaya subxana watacala ujeedadu kale kitaabun anzalnaahu haadaa kani kitaabun kitaabun kitaabkaasoo anzalnaahu aan soo dejinay ilayka adiga aan kugu soo dejinay falaa yakun yuusan ahaanin marka kitaabun kitaab wey unzila la dejiyey ilayka adiga lagugu dejiyey nebigo ee falaa yakun yuusan ahaanin fii sadrika laabtaada dhexdeeda xarajun ciriiri yuusan ahaanin minhu kitaabka xaggiisa waxaa lagugu soo dejiyey litundira inaad digto bihi isaga inaad dadka ugu digto wa dikraa iyo waanin darteed lilmu'miniina mu'miniinta la waaninayo ittabicuu raaca dadkiiyo maa unzila wixii la soo dejiyey ilaykum idinka wixii laydinku soo dejiyey wixii laydiin soo dejiyey raaca min rabbikum xagga rabbigiina laydinka soo dejiyey walaa tattabicuu hana raacina min duunihi kasakow isaga kasakow alla kasakow ha raacina wliyaaa kuwa aad yani la xidhiidhaan kuwa aad ku xidhan tihiin qaliilan wax yar oo maa aada u yar baa tadakaruuna waansantaan ama aada waansanaysaan culimada tafsiirka in badanoo ka mida waxay leeyihiin xuruuftan suurado badan lagu bilowdo qur-aanka ka mid a macnahooda yaan la garanin laakiin waxay leeyihiin qasadka iyo ujeeddada baa waxaa loo badinayaa inay tahay in ilaahay subxaana wa tacaala uu bini aadamka ku caajisgelinayo oo loo muujinayo qur-aankan oo kale inaysan la imaan karin saas daraaddeed markii xuruuftaasi suurad kastoo lagu bilowdo inta badan waxaa ku xigaya qur-aanka in laga hadlo kitaabun unzila ilayka waa kitaab lagugu soo dejiyey nebi maxamed sal alay waslam kitaabkani waa mid adiga lagugu soo dejiyey maadaama lagugu soo dejiyey laabtaada wax cidhiidhiya yuusan ahaanin oo kitaabkan xaggiisa yuusan ka ahaan maxaa laga wadaa mufasiriinta salafka qaarkood waxay leeyihin kitaabkan yuusan shaki kaa gelin oo cidhiidhigu waa shaki ama meehe inaad gaadhsiiso dadka oo aada gudato hawshiisa iyo xilkiisa cidhiidhi yuusan kaa gelin dhibka dadka kaa soo gaadhaya iyo amaa lagu dilaa iyo amaa lagugu dhibaa iyo haba yaraatay qalbigaaga cidhiidhi yuusan dareemin kitaabka sababta loo soo dejiyey baa la sheego waxaa loo soo dejiyey inaad dadka ugu digto daraaddeed dadka inaad u sheegto mustaqbalka noloshooda dhibaatooyinka ku soo socda hadday ilaahay kiisa khilaafaan subxana wa tacala oo digniin siiso iyo in dadka mu'miniintaa la waaniyo daraaddeed dadka mu'miniinta ilaahay rumaysanna in la waaniyo loo caqli celiyo kuwa ilaahay khilaafay ee qallooca qaatay ee garab marayna in loo digo intaa markii la sheegay baa marka dadkii lala hadlay waxaa la yidhi war ilaahay wixii uu soo dejiyo idinka idiin soo dejiyey raaca xagga rabbigii wixii laga soo dejiyey raaca isaga sokodiina kuwa aad ku xidhan tihiin ha raacina kuwa kalood ku xidhan tihiin ha raacina oo kuwa intaad ka tagtaan ka ilaahay qaadin in yarbaad waantoomaysaan oad wax qaadanaysaan baa laleeyahy kitaabun way haadaa kani kitaabun kitaab wey kitaabkaasoo unzila la dejiyey ilayka adiga lagugu soo dejiyey darsigeeni shalayto yani waxa weeyaan aayadii ahayd qul inanii hadaanii rabbii ilaa siraatin mustaqiimin diinan qiyaman qayiman baan aqanay soo maaha qayimanna waa qiraa'o mutawaatira waa sax qiyamanna waa sax laakiin qiraa'ada meesha inoogu qoro waa qiyaman waana isku macno haddaad qayiman dhahdiyo haddaad qiyaman dhahdo isku macno intaas macnaa baraarujiyo kitaabu way hada kani kitaabun kitaab way kitaabkaasoo unzila la dejiyey ilayka adiga lagugu soo dejiyey nabi maxamed falaa yakun yuusan ahaanin marka xarajun cidhiidi fii sadrika laabtaada dhexeeda yuusan ahaanin minhu kitaabka xaggiisa yuusan ka ahayn cidhiidi yuusan kitaabka kaa gelinoo qalbigaaga shaki yuusan gelin inaad hawshiisa gudatana qalbigaaga yuusan cidhiidi ka gelin xilka gudo oo xambaarsan litundira waxaan kugu soo dejinay litundira inaad digto daraaddeed dadka inaad ugu digto bihi isaga iyo wadikraa waanin daraaddeed baan usoo dejinay lilmu'miniina dadka mu'miniinta la waaninay loo caqli celinayo wixii maslaxadooda iyo danahooda la tusayo lagula talinay ittabicuu raaca marka dadkiiyo maa shayga unzila la dejiyey ilaykum idinka laydiin soo dejiyey kaas raaca min rabbikum xagga rabbigii laydinka soo dejiyey midkaa raaca oo dhaqankiina ku toosiya oo isaga dabagala oo isaga ka shidaal qaata oo walaa tattabicuu ha raacina min duunihi isaga kasakow awliyaaa kuwa aad ku xidhan tihiin kuwo kaleeto ood ku xidhan tihiin oo awliyaau shaydaan ah kuwa ha raacina awliyaada waxaa laga wadaa ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabka uu soo dejiyey iyo rasuulkuu soo dirsaday wax khilaafsan waxay la yimaadeen wax khilaafsan ciddii la timaadoo dhan waa awliyaau shaydaan kuwa marka ha raacina kuwa ha raacina magacay dooni ha wataan yani walaa tattabicu ha raacina min duunihi kasakow isaga ka sakow awliyaaa kuwa aad la xidhiidhaan ood isku xidhan tihiin qaliilan wax yar oo maa aada u yar baa tadakaruuna waansamaysaan wax yar baad waansantaano aada waana qaadataan ama in yaro idinka idinka mida unbaa waana qaadatood wa kam min qaryatin ahlaknaaha faja'ahaa ba'sunaa bayaatan aw hum qaa'iluun maslaxada iyo danta adduunyadu marka saasay ku jirtaa adduunkuna wuxuu ku hagaagayaa inta ilaahay la raaco kuwa kalena laga leexdo bini aadamkan iyo makhluuqaad arkaysaanna waxay dantiisu ku jirtaa ilaahay subxaana wa tacaala xeerkaa uu dejiyey inay raacaan maxaa yeele isagaa ilaahay subxana wa tacala maslaxadooda iyo danahooda garanaya hadduu garanayana dantii iyo maslaxadii wuxuu dhex dhigay raaca kitaabkaas isagaa idin hagi isaga ayaa idin tusi wixii dan idinku jirtay wa kam in badan oo min qaryatin degmo ah ayaan ahlaknaaha halaagnay fa jaa'ahaa waxaay u yimid degmadii ba'sunaa baaskanagi baa u yimid bayaatan habeennimo aw amase hum iyago oo aw amase hum iyaga oo qaa'iluuna kuwa qayluushanaya famaa kaana ma ahaanin marka dacwaahum dhawaaqoodiiyo tuqmadoodu ma noqonin id waktigii jaa'ahum uu u yimid ba'sunaa baaskanagii markuu u yimid cadaabkanagii markuu u yimid qayladoodu iyo baryadoodu ma noqonin ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooye innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn daalimiina kuwa daalimiin oo gardaran bay ayaan ahayn degmooyin fara badan iyo ummado fara badan baa hortiin la halaagay aada u fara badan oo qur-aanku qisooyinkooda ay keeni doono suuraddani ayba si faahfaahsan uga warrami doonto qaar ka mid qaryooyin waxaa badan aan halaagnay oo baaskanagii cadaabkanagii uu ku yimid ama ayagoo saq dhexe hurda ama iyagoo maalintii qayluushanaya oo raaxaysanaya yacni cadaabku labada xilliba ee la magacaabayba waa laba xilli oo dadku ay moog yihiinoo ay mashquulsan yihiin midna waa saq dhexo habeenkii way hurdaan ayagoo iska seexday unbaa fi intan lagu soo gurayba eber laga dhigay midna maalinimay joogaanoo way qayluushanayaanoo shaqadii iyo hawshiibay ka nasanayaan xaaladaa iyada guryaha ku jiraan labadaa mid ka mida ayuu cadaabkii u yimid markaasuuna ka ka rebi aayad kaleeto ayaa rabbi subxaana watacaala wuxuu ku muujinaya in ay xataa maalin cad qaarkood ugu yimid afa amina ahlu lqura an yaatiyahum ba'suna bayaatan wahum naa'imuun awa amina ahlu lqura an yaatiyahum ba'suna duxan wahum yalcabuun maalinimo bartinkii iyagoo ciyaaraya ma aamin bay ka yihiin cadaabka nabigu idinku imaan idinkoo jiifana wuu idinku imaan oo saq dhex hurda idinkoo maalintii qayluushanaya wuu idinku imaan karaa idinkoo shaqaysanayo oo suuqyadii magaalooyinku idiin camiran yihiin waa idinku imaan karaa intaa midna aamin lagama ah cadaabka ilahay inu ku yimaado subxana watacala cadaabka ilaahay markuu yimid dhawaaqoodi iyo qayladoodi iyo habarwacashadoodu ma noqonin ilaa inay yidhaahdeen mooyaane zaalimiin baan ahay waanu gardarnaynoo waan khaldanay waa qirteen markaa oo qirashadu markaa maxay tari horteed baan loo baahnaa inaad wax qirato khaladkaaga qiratood ka noqoto laakiin cadaab ilaahay hadduu kugu bilowdo waan gardarnaa oo waan khaldanaa waxba kuu tari mayso saas way macana wa kam in badan oo min qaryatin degmo ah ayaanu ahlaknaaha halaagnay markay rusushii khilaafeen oo ilaahay beeniyeen fa jaa'ahaa waxaa yimid jaa'ahaa qaryadaa waxaa u yimid ba'sunaa cadaabkanagii baa u yimid bayaatan saq dhexe iyagoo hurda habeenkiibuu u yimid aw amase hum iyaga oo qaa'iluuna kuwa iyagoo qayluushanayo maalinta dhexdeeda iyagoo qayluushanayo oo nasanayo hurda ayay ku timid macnaha famaa kaana ma ahaanin marka dacwaahu habarwacashadooda iyo tuugmadooda iyo dhawaaqoodu ma ahaanin id waktiga jaa'ahum u yimid ba'sunaa baaskanagu markuu u yimid dhawaaqooda iyo qayladoodu ma noqonin ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooye innaa anagu kunnaa waxaan ahayn haalimiina kuwa dulmiyey baanu ahayn aleelahay waanu gardarnaynoo waa khaldanayn cadaabkana gar baana loogu leeyahay in nala mariyo hade markaa waxba tari mayso waxba idin qaban mayso markaas falanas'alanna aladiina ursila ilayhim walanas'alanna almursaliin falanas'alanna walle waanu weydiinoo waanu weydiin aladiina kuwa ursila la diray a aladiina ummadaha ursila rusushii la diray ilayhim xaggooda loo diray walanas'alanna waanu weydiinoo waanu weydiin almursaliina kuwa la dirayna waanu weydiin falanaqusanna waanu qisoono waanu qisoon calayhim ayagoo dhan dushooda bicilmin cilmi baanu ugu qisoon ogaansho ogaanshaanu ugu qisoon oon ugu sheegaynaa wixii jiray wamaa kunnaa mana aanaan ahayn haa'ibiina kuwa maqan markay wax samaynayeen maalintii qiyaamada marka la tago rususha waa la weydiin ummadaha yani rususha loo diray ummadaha laftoodii waa la weydiin oo waa qolada hore falanas'alanna aladiina ursila ilayhim kuwii cid loo diray oo rusuli ay u timid kuwaasi waa la warsan maxaa la weydiinaya waxaa la weydiinayaa maadaa ajabtum lmursaliina kuwii laydiin soo diray maxaad ugu jawaabteen soo rasul idinma imaanin haa maxaad ugu jawaabteen ma soo dhawayseen oo ma ka qaadateen wuxuu idinla yimid mise waad ukacsateen su-aashaasi waxay u taallaa ku ummadihii rususha loo diray rususha laftoodiina waa la weydiino ayagana waxaa la weydiinayaa maadaa ujibtum waanagsoma maadaa ujibtum maxaa laydinku jawaabay waxaa kaloo la weydiinayaa ma gaadhsiiseen risaaladaydii fariintan idin dhiibay ma gudateen rusushay u taallaa maxaa laydinku jawaabay iyagay u taallaa ummadahana waxaa u taalla su-aal ah maxaad ku jawaabteen saas way macanaha su-aashaasi inay imaanayso waa shaki la-aan rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala marka su-aasha la weydiinaya labada qolada in uu ilaahay cilmi ka maqan iyo shay ka qarsoon uu doonayo inuu ku ogaado maaha yacni waa imtixaan qoladana waa la imtixaanaya qoladana waa imtixaanaya annagaa u warramayna buu yihi labada qolaba cilmi iyo ogaanshaan ugu warramayna qoladan wixii ay sameeyeen qoladani waxay sameeyeen kuwa xilkoodii gutay kuwa aan gudanin ma aha inaanu moognahay annagaaba u warramaynaba falanaqusanna calayhim bicilmin ogaansho iyo cilmi baan ugu warramaynaa markay waxaan samaynayeenna maanaan maqnayn waan ka warhaynay rusushu markay ummadaha u timid waan joognay ummaduhu markay diideen waan joognay waan maanaan maqnayne goobjoog baanu ahayn sidaas daraaddeed siday wax u dhaceen iyo xaqiiqadii dhacday cilmigeedii iyo aqoonteedii baanu ugu warramaynaa bu rabbi ilahi subxana watacala oon ugu qisoonaynaba saas weya ilaa waxa weeye diiwaankiioo qoran wixii oo dhan oo faahfaahsan oo qoran baa lasoo hordhigay ayb falanas'alanna waanu weydiin waanu weydiin walle aladiina kuwa ayaanu weydiinaynaa ursila wax loo diray ilayhim iyaga loo diray yaa la diraya rususha la diray maana falanas'alanna waanu weydin aladiina ummadaha ursila rusushii la diray ilayhim iyaga loo diray ursila rusul way maana rusushii la diray ilayhim iyaga xaggooda rususha loo diray walanas'alanna waanu weydiinoo waanu weydiin almursaliina kuwii la dirayna iyagana waanu weydiin kuwana waana warsan falanaqusanna waanu qisoon oo waanu qisoon calayhim dushooda labada qolaba ummadaha iyo rusushaba calayhim dushooda ayaanu u qisoonan u warramaynaa bicilmin ogaanshaanna ugu qisoonayna wixii oonu ognahay baanu u sheegaynaa wy maaha mala awaal iyo yani waxa weye iska qiyaasid maaha wamaa kunnaa maanaan ahayn haa'ibiina kuwa maqan maanaan ahayn markay wax dhacayeen goobjoog baan ahayn wy macnaha waalwasnu yawmaidin macnaha waxa weeye haddaadan goobjoog ahayn warka cid kalaad ka qaadan ama waraaq baad ka akrin ama cid baa kuusoo tegin laakiin rabbi subxana wa tacala wuxuu leeyahy aniga cid kale kama qaadanine arrintaaban goobjoog u ahaaba waxaasha meesha macnaha waxaad ka garanay cilmi ilahay kama siyaasanin su-aashuu weydiinayo laakiin qasad kalea ku jira ujeedo kale waalwasnu yawmaidin alxaq waalwasnu miisaanidu iyo alxaqu xaq wey waalwasnu miisaanidu alyawmaidin maalinkaasi alxaqu xaq wey faman taqulad ciday cuslaato marka mawaasiinu miisaanyaalkiisu fa ulaa'ika kuwaasi hum ayaga almuflixuuna kuwa liibaanaya waman khafat ciday fududaato mawaasiinu miisaanyaalkiisu ciday fududaatana fa ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwii weye khasiruu khasaaray anfusahum nafyaalkooday khasaareen bimaa kaanuu ahaanshahooda darteed bay ku khasaareen ahaanshahooda sababtii ay ahaayeen yadlimuuna kuwa dulmiya biaayaatina aayadahana kuwa dulmiya ay ahaayeen maalinta qiyaamada miisaankii baa la keenaya in wax la miisaami doono oo yani miisaamidda maalinta qiyaamada waa xaq waa arrin dhab ah dhayal ma aha sheeko beenana ma aha arrin xaqiiqa a weeye inta miisaanka la keeno in laismiisaami doono maxaa la miisaamaya waxaa la miisaamayaa ruuxa camalka sameeyey waa la miisaamaya camalkiisii laftiisii oo shay qalale laga dhigayna waa la miisaami camalku wuxuu ku qornaa iyo diiwaanku ku qornaana waa la miisaamaya intaaba axaadiista nabigeena laga fahmeeya salawatu rabbi wasalaamu caleyh ruuxii miisaankaa la saari camalkiisii oo shay jid jidh oo kale a laga dhigayna waa la miisaami camalku waraaquhu ku qornaana waa la miisaamaya saas way maana saddexdaba waa la miisaamaya xadiista nabigaa laga fahmay salawatu rabbi wasalaamu caleyh ayib markii lays miisaamo oo miisaanka laysa saaro ruuxii khayrka yani kafadda khayrku ay badato kafadiisa khayrku ruuxay cuslaato oy tii sharkiiyo xumaanta ka cuslaato kaas ay kuwaasaa liibaanay qolada laakiin miisaankiisii khayrku uu fududaado oo kafadii khayrkaa fududaato tii sharkaa cuslaatay oo la degtay kuwaasi waa kuwa naftooda khasaaray bu rabbi ilahi subxana wa tacala naftooday khasaareen macnaha raasamaalkii ugu weynaa ay haysteen ayay khasaareen ruux naftiisa khasaare waa ruux naftiisa waay macnaha way dhimanayaan lagama waday halis bay galeen oo meel xun bay isku rideen maxay u khasaareen dulmintii aayadaha ilaahay ay dulminayeen sababteed aayadii ilahay bay dulmiyeen mayna rumaynin maynan akhrisanin mayna baranin maynan ku dhaqmin sii baa lagu haystaa saas wy macnaha waalwasnu miisaanku miisaamiddu yawmaidin maalinta alxaqu waa midda xaqa ah waa midda dhabta ah in miisaanku dhacayo oo maalinta qiyaamada laismiisaami doono faman taqulat ruuxay cuslaato marka mawaasiinuhu miisaanyaalkiisu oo kuwa xasanaadka ah miisaanyaalkiisa khayrka ayaa cuslaaday fa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa almuflixuuna kuwa liibaanay maxaa yeelay miisaankii hadduu ku cuslaado wixii halkaa ka dambeeyaay ilahay barwaaqadiisa iyo khayrkiisa unbaad macnaha waxa way dhex gelaysaa janno naxariis ilaahay ridihiisa halkaa dadka aslaxay wa kuwa waman khafad ciday fududaato miiwaasiinuhu miisaanyaalkiisu oo miisaankii khayrka iyo wanaaggu uu fududaado kii sharkii xumaanta markaa cuslaaday fa ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwii weye khasiruu khasaariyey anfusahum nafyaalkooda khasaariyey khasiruu khasaaray khasaariyeha dhih khasiruu khasaaray anfusahum nafafyaalkooday khasaareen naftiisiibuu khasaareen waa sidii nin ganacsanayo meeshii uu ka doonayo faa'iida doonka ahaa lafihii khasaaray meeshaad faa'iidadaba ka raadinaysa lafahaagiibaa dad khasaaro soomaalkii maada khasaarin ninkana naftiisiibuu khasaaray naftaa ugu weyn wax la khasaaro marka naftiisiibuu khasaiyo khasaareen naftoodiibay khasaareen bimaa kaanuu ahaanshahooda sababtii ay ahaayeen yadlimuuna kuwa dulmiya biaayaatina aayadahana kuwa dulmiya sababtu wataa miisaankooda ay u dhinmay khasaarahana ay u galeen saas way maana marka waxaa layna leeyahay badsada khayrka xumaantana iska yareeya xumaanta iska jira khayrkana badsada maalinkaasi aydaan u ceeboobin oo aydaan u fadeexoobin oo miisaankiina xasanaadku inuu bato ku dadaala ilan maalinta qiyaamada haddii aad ogtahay in lagu miisaami doono lagula xisaabtami doono waa inaad diyaargarowdo oo xisaabtataan loo baya macnaha walaqad makanaakum fi lardi wajacalnaa lakum fiha macaayisha qaliila ma tashkuruun walaqad makanaakum waxaanu idin makaninay waxaanu idinku sugnoon idin hansiinay fi lardi dhulka dhexdiisaan idin makaninay wajacalnaa waxaan yeelay lakum idinka fiihaa dhulka dhexdiisa waxaan idin yeelay macaayisha waxyaabo lagu noolaado qaliilan wax yar oo maa aada u yar baa tashkuruuna shukrinaysaa dhulkaan idin makaninay waan idin dhiibnay way maana dhulkaan idin hansiinay waan idinku sugno waan idin dejinay ilaahay subxaana wa tacaala dhulkiibu wuxuu inooga dhigay meel lagu noolaan karo meel sugan oon inala dheeliyaynin o inala dhaqdhaqaaqayn buuruu ilaah dhakawyo uga dhigay yacni waxa weeye meelihii aan degi lahayn iyo qaabkaan ugu noolaan lahayn buu ku diyaariyey wax kasta oo aan nolosheenna ay yani ku istaagi lahayn ayuu rabbi subxaana wa tacala dhulka dhexdiisa dhigay intaasoo dhan yaa loo diyaariy ma anagaa xoogganaadalada ku diyaarsan mise cid kalaa meesha ku diyaarisa ilahay keliyaa ku diyaariya subxana wa tacala waxaan kadaata aad arkaysaana dhulka dushiisa saaran rabbi baa diyaariyay subxana wa tacala dhulkii wuxuu ka dhigay mid idin qaadi kara rabbi wuxuu awoodi karay subxana wa tacala dhulkan inuu ka dhigaba dab hulcaye lama deganaan karo markaas wuxuu heli karaa inuu ka dhigo meel aan sugnaynba oo dhaqdhaqaaqaysa oo markaa laguba halaagsamayo laakiin kama dhigina rabbi wuu idin makeniyo wuu idin dejiyey waxaad ku noolaan lahaydna wuu idin dhigay waa hawadii waa cuntadii waa cabitaankii waa hoygii waa waa dharkii waa kada walaqad makanaakum waan idin makaninay oo waan idin hansiinay oo waan idinku sugnay fil ardi dhulka dhexdiisa oo wajacalnaa waxaan yeelay lakum idinka idinka daraadiin siyaha dhulka dhexdiisa macaayisho ayaan yeelay isha ayaa yeella waxyaaba lagu noolaado wax kasta oo bini aadamka noloshiisa ka qayb qaadanaya macaayishta soo gelay oo u baahan yahy qaliilan wax yar oo maa aada u yar baa tashkuruuna ilahay ku shukriyaysaan iyadoo saa laydin galay baa haddana shukri laydinka lahay inta shukriyaysa waa idinku yar haddana intaasi shukrigii looga baahnaa lama imaanayso wax yar baabaad shukriyaysaanba ama in yaroo idinka idin ka mid a shukriyayso ilahay umaad celnay subxana wa tacala inta kale waxaabaad muddaaba inay iyagu leeyihiin wax oo iyagu abuurteen oo samaysteen ilaahayba ma yaqaanaan ama waaba la dagaalamahayaanba rabbigii waxaan diyaariyo isku habeeyey oo sida wax ugu qorsheeyey ba dagaal kula jiraan walaqad khalaqnaakum uma sawarnaakum uma qulnaa lilmalaaikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa lam yakun min asaajidiin halkan waxaa laga gudagalay qisadii abuurka bini aadamka iyo dhacdadii dhex martay aadam abulbashar caleyhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam iyo ibliis walaqad khalaqnaakum xaqiiqa waan idin abuurnay uma kadibna sawarnaakum waanu idin suuraynay uma kadibna qulnaa waxaanu nidhi lilmalaaikati malaaigtii waxaan ku nidhi isjuduu sujuuda liaadama aadam u sujuuda fasajaduu markaasay sujuudeen ilaa ibliisa ibliis mooye lam yakun muusan ahaanin isagu min asaajidiina kuwa sujuuda mid ka mida muusan noqonin qaala rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala maa manacaka maxaa kuu diiday ibliisow anlaa tasjuda ay an tasjuda inaad sujuuddo laada siriya tawkiid id wakti amartuka aan ku amray markaan ku amray inaad sujuuddo maxaa kuu diido amarka qaado qaala wuxuu ihi ana anigu khayrun baanaa mid ka khayr badan minhu aadam maxaa yeelay khalaqtanii waad iga abuurtay min naarin dab baad iga abuurtay wa khalaqtahu isagana waad abuurtay min diinin dhoobaad ka abuurtay qisadan in badan bay qur-aan kusoo noqnoqotaa ujeeddada laga leeyahay waa laba arrimood marka koowaad waxa weeye in laynagu baraarujiyo aabbaheen sharafkiisa innaguna aynu ka dhaxalay aadamaha sharafka ilaahay siiye subxana wa tacaala ta labaadee meesha ku jirtaay waxay tahay in laynagu baraarujiyo cadowgeenna rasmiga ah iyo cadaawaddeennu meeshay ka soo bilaabatay arrimaha iyo duruustaasaa lan yaa laynaga siinayaa qisadan saas daraaddeed bay qur-aanka in badan kusoo noqnoqotaa waanu idin abuurnay buu rabbi yihi subxana wa tacaala waan idin abuurnaydaa waxaa laga wadaa abuuristii nebi aadam baa laga wadaa maxaa yeelay aabbaha abuuristiisu waa adiga abuuristaadigu isaga haddaan la abuuri lahayn miyaa lagu abuuri lahay khalaqnaakum innaga waxaa laynoogu jeedinayaa iyo basharkao dhan ayadoo ujeeddadu ay tahay aadam baan abuurnay iyadoo laga wado haddana innagoo dhan waxaa laynooga dhigay maxaa yeelay aadam abuurkiisu waa innaga abuurkeena saas way macanaa aadam baan abuurnay kadibna waanu idin suuraynay waanu idin abuurnay kadibna waan idin suuraynay aadam baa laga wada yani aadam ilahi subxana watacala dhoobuu ka abuuray waa kaan soo marnay waana utegi doonaa dhoobadii markii laga abuuray baa rabbi subxaana watacala malaaigtii wuxuu ku yihi sujuuda waxaa suuradaha aayadaha qaarkood muujinaya in abuurin baa mala oo rabbi ku yihi subxana watacala waxaan abuuri doonaa yani makhluuq nuqaadkayga ka midaan dhooba abuuri doonaa waa inaad sujuudaan bay bahaayeen malaaigtu abkiisaa la suga malaaigtiis markii la yidhi sujuuda kul sujuudeen il muusan kuwii sujuuday ma noqonin waa diiday waa isa soo taagay macna sabab malaa'ig baa lala hadlayey ibliis see buu hadalkii malaa'igta loo jeedinahayay isaga ku galay jawaabtu waxa weeyaan malaa'igtuuba ka tirsanaaba abuurka kagama tirsanayna waa kaga gadisnaa sidaan xadiidka nabigeena ku sugan sal ly slam qur-aankuna tilmaamayo malaa'igta nuur baa laga abuuray jinka oo ibliis ka aadamahana waxaa laga abuuray dhoobaa laga abuuray marka abuurka maadada uu ka samaysan yahay iyo cunsurkuu ka abuuran yahay malaa'igta la mid ma aha laakiin muxuu kaga mid ahaa xagga shaqada iyo camalka kooxda malaa'igtuu ku dhex jirayoo kaga mid ahaayo xaggaasuu kaga mid ahaa hadalka dadkii loo jeediyey malaa'igtii loo jeediyey buu marka ku dhex jiray saas daraaddeed ayaa waxaa la yidhi maxaa kuu diiday inaad sujuuddo markaan ku amray amarku inuu isaga qabto sidaasa ku gara id amartuka baa lagu yidhi markaan ku amray inaad sujuuddo maxaa kuu diido amarka qaadato wuxuu yidhi waxaan u diiday anaa ka khayr badan bu anaa ka fiican kanaad leedahay u sujuud maxaa yeelay aniga dab baad iga abuurtay isagana dhoobaad ka abuurtay dhooba iyo dabna dabkaa ka fiican macnaha waxa weeyaan laciinka habaar ku dhacni ilaahay subxaana watacaala lacnadiisaa ku dhacdee meeshuu wax ka fiiriyey waxa weeye jinsigiisii iyo asalkiisii buu dib ugu noqday ilaahay amarka siiyey iyo karaameynta aadam la karaameeyey iyo maba qadarinba waxaasoo dhan isagoon baa dib isugu foofay dib wuxuu u milicsaday maadaduu ka abuurnaa markaasuu isw isla weynaaday oo waxoogaa isagii baa is-afuufay isbuufiyey markaasuu wuxuu la noqday inuu aadam kaba fiican yahay wuxuu leeyahay marka anoo ka fiican oo abuurka maadadan ka abuurnahay kaga fiican isagu inuu ii sujuudo yahay ma aha inaan anigu u sujuudo laba kala fiican ka laga fiican yahay bay tahay inuu sujuudo oo ka ka fiican u sujuudo anigaa ka fiican marka oo ka khayr badan see baan anigii ka khayr badnaa isaga ugu sujuuday waxaa la yidhahdaa wax ku faana cunsurkiisa iyo asalkiisa ku faana iyo dhalashadiisa wuxuu ka samaysan yahay ibliis baa ugu horrey in alla inta nasabkooda iyo dhalashadoodiiyo waxay ka abuuran yihiin ku faanaysana isaga unbay ku raaceen saas maanaa ree hebel baan ahay oon dadkan kaga fiicnahay waa shaqo ibliis wey ibliisna waxa ka raacay waad aragtaan soo balaayi kama raacay waxaa ka raacay lacnad ilaahay oo weligiiba daba socoto ayaa macnaa waxa wey meesha ka qaada ninka marka reer ahaan iyo dhalasho ahaan baan dadka kaga qiimo badnahay leh shaqadii iyo dhaqankii ibliis buu hayaa meeshaana in lagu hungoobo oo balaayo ka raacda mooyaane wax faa'iidaa lagala kulmi maayo nin cunsurkiisa ku faana ibliis baa ugu horreeyey cunsurkiisa ninkii ku faana waa u ibliis macnaha sidaas weeyaan ayib taasaa marka layna baraya wadkur walaqad walaqad khalaqnaakum waan idin abuurnay aabihiin aadam baan abuurnay wey uma kadibna sawarnaakum waan idin suuraynay oo sawirkan quruxda badan baan idin siinay uma kadibna qulnaa waxaanu nidhi lilmalaa'ikati malaa'igtii waxaan ku nidhi isjuduu sujuuda liaadama aadam u sujuuda fasajaduu markaasay sujuudeen ilaa ibliisa ibliis mooye lam yakun isagu muusan ahaanin min asaajidiina kuwii sujuuday ka muusan mid noqonin qaala rabbi wuxu uhi subxana watacaala maa manacaka maxaa kuu diiday anlaa tasjuda ay an tasjuda inaad sujuuddo laada siriya tawkiid sida fii suurati saad aan ugu tegi doono maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya iyadoo laadii laga tegay ama qaabab kaley marayaan ibnu kathiir iyo ibnu jariir tobari oo ficilkay leeyihiin macno ficil kalaa yaa la geliyo waa mudaman bay leeyihin macnaa lakin taa horeesa mara qaala wuxuu yihi maa manacaka maxaa kuu diiday anlaa tasjuda an tasjuda inaad sujuuddo maxaa kuu diiday id waktigii amartuka aan ku amray qaala wuxuu ihi ana anigu khayrun mid ka khayr badan baanahay waxaa ii diiday khayrun mid ka khayr badan baanahay minhu isaga xaggiisa yani dembi buu galay iyo wuxuu ku cudur daaranayo wuxuu ku cudur daaranayaaba kaba sii weyn ana anigu khayrun mid ka khayr badan baan ahay minhu isaga aadama maxaa yeelay khalaqtanii waad i abuurtay min naarin dab baad iga abuurtay wa khalaqta waad abuurtay min diinin dhoobaad ka abuurtay waxay leeyihin culimadu dhoobada iyo dabka markii laysku fiiriyo xataa haddii qiyaasta uu wato lala aado dhoobada iyo dabka dhoobadaa ka fiican maaha inay yani dab ka fiican dhoobadu dabeecaddeedu way degan tahay nabaataadka soo baxo dhan iyaday soo inay wax koriso ay wax kobciso hooyo u noqotay asal u tahay dabku si qaray leedahay oo waxbay qarisaa dabku laakiin wax alla wuxuu helana wuu gubaa meel la ku asturi maayo marka muxuu kaga khayr badanya meesha un bay la gashay mooye xataa qiyaaskiisu sax maa qiyaaskiisu sax maa ayib laakiin nin ilaahay subxaana watacaala uu muminahayo o lumahayo adigu miyaad hanuunin kartaa meel unbay wax iska tusiyo dariishad unbu wax ka arkay bes waa kaa halkaas ku dhaqaajinay qaala rabbi wuxu uhi subxaana watacaala fahbit roobo oo deg minhaa jannada xaggeeda ka deg famaa yakunu ma ahaanin laka adiga kuma ahaanin an tatakabara inaad iskibriso fiiha jannada dhexdeeda inaad isku kibrisay fakhruj bax inaka adigu min asaakiriina kuwa dulloobay oo liitaad ka mid tahay kuwa dullaysan oo liitaad ka mid tahay deg baa le bax baa le qaala wuxuu ihi andirnii is andirnii ii kaadi allow ilaa yawmin maalin intii laga gaarayo yubcakuuna oo lasoo saaray qaala rabbi wuxuu yihi inaka adigu min almundariina kuwa loo kaadinaya ka mid yani markiiba amar baa la siiyey waxaa la yidhi meeshan meel lagu kibrablehe hoos aad baa la samaawaad iyo jannada iyo caalamkaa sare meel laysku weynaysiyo laysku kibramaa meel lagu kibramaa waa meel malaa'ig ilaahay aan caasiin oo amarkii ka soo baxa qaata oo tawaaducaya khalqiga halkaa ku nooli khalqi iskibriye maaha meel kibir loogu talagalina maaha ka deg baa la yidhi meesha deg baa la yidhi inaad isku kibriso malhid ka bax baa la yidhi oo hoos u bax maxaa yeelay saakiriintaa ka mid meeshii uu inuu isa sarraysiinta ka raadinahayay baa wuxuu kala kulmay kii uu raadinayey cagsigeedii buu la kulmay waxoogaa soo musarab inuu kor isu yara qaado kor isu qaadidii uu raadinahayay waxay dhashay inuu hoos u dhaco oo xataa meeshii markaa uu joogay hoos uga soo dego sidaas weeyaanoo haddaad doonayso kor in laguu qaado waa la tawaaducaa ilaahay inuu kor kuu qaado haddaad doonayso waa laisliidaa oo naftaada lama kibriyo oo laysma weynaysiiyo oo adigu inta laysku foofo laysuma bogo bal waxaa la mar walba inaad naftaada xaqirtood isyasto ayaad ku heli kartaa inuu ilahay kor kuu qaado subxana watacala laakiin haddaad kor isu qaado dhulka lagugu dhufanay rabbi subxaana watacaala dhaqankiisu waa saas iyo caadadiisu kii iskibriyana in dhulka lagu dhufto kii tawaaduco isliidoo naftiisa xaqiro ilahay dartii u xaqirana kor loo qaado marka meeshuu sarrayn ka raadinayay buu hoosayn kala kulmay fakhruj inaka min asaakiriin baa le markaasuu wuxuu ku calaacalay oo ku baryoobtamay ilaahayow ii kaadi inta la soo saaray ilaa maalinta la soo saaraya laga gaadhay waa lagaa ogolaaday baa le maalinta la soo saarayo macnaha hadalkaa wuxuu ka wataa ilaa inta laga gaadhayo qiyaamada oo geeri aan ka nabadgalo ilaa yawmi yubcathuun ilan dhimashaa ka horey sooma dhimashada hore inuu ka nabadgalu doonayo laakiin ilaahi subxaana wa tacala wuxu uhi inaka min almundariina kuwa loo kaadiyey baa ka mid ilaa goormaa loo kaadiyey ma ilaa maalinta laysoo saaray culimadu waxay u badan yihiin mehe waxaa loo kaadiyey ilaa inta ay ka dhacayso yani waxa weeye afuufista hore yani nafkiga hore iyo afuufista suurka ee hore ee adduunyada lagu gebagabaynayo inta laga gaadhayo unbaa loo ballan qaaday taa haddii la gaadho kuwa dhimanayo ku darmanayo kadibna kuwa la soo saara ku darmanayo laakiin geeri in laga nabadgeliyaay maya taas maa saasaa loo badanya maana ayib qaala wuxuu yihi fahabit hoobo minhaa jannada ka hob minhaa damiirkeeda jannada in loo celiyaa loo badan yahay qaarna waxay leeyihiin meehe samada iyo meeshii sare uu joogay bay unoqonaysaa minhaada fahbit hoobo oo deg minhaa jannadii ka deg famaa yakunu ma ahaanin laka adiga an tatakabara inaad iskibriso fiiha jannada dhexeed fakhruj bax inaka adigu min asaakiriina kuwa dullaysan ee liitaad ka mid tahay qaala wuxuu yihi andirnii ii kaadi ilaa yawmin yubcathuuna ilaa yawmin maalin intii laga gaadhayo ilaa yawmi yubcathuuna maalinta la soo saarayo makhluuqaadka inta laga gaadhayo maalinka isa soo saaridda ilaa intaa ii kaadi ay dilin oo muxuu ka codsanayaa to ma inuu toobadkeenu doonay maya dankan wata halle ii kaadiyadaasi yani jaaniskii uu ku argoosan lahaa buu doonaya ninkan ciil iyo xanaaq buuba la sagraan leeyahay ma aha inuu doonayo janiskaa inuu ka faaidaysto ilahay usoo noqo subxana wa tacala qaala wuxuu yihi rabbi subxaana wa tacala inaka adigu min almundariina kuwa loo kaadiyey baad ka mid tahay waa laguu kaadiyey ilaa ila alwaqti almacluum waqti ilaahay ogsoon yahay oo isagoo agtiisa ka qorshaysan baa laguu kaadinaya qaala wuxuu yihi fabima aqwaytanii taa markii damaanadaa uu helay inuu joogayo ilaa muddadaa ayuu marka waxa barnaamijkiisii uu ku shaqayn lahaa adduunyada buu soo bandhigay waa dhiisaday marka qaala wuxuu yihi fabimaa aqwaytanii luminta aada ilumisay darteed luminta allow aada ilumisay sababteed la aqcudanna walla inaan u fadhiisan oo fadhiisan lahum ayaga inaan u fadhiisanaya siraadaka jidkaaga almustaqiima ee toosan uma kadibna la'aatiyanahum waan u imaan min bayni min bayni aydiihim xaggooda horaan uga imaan wa min khalfihim iyo xaggooda dambe wa can aymaanihim midigyaalkooda wa can shamaa'ilihim iyo bidixyaalkooda yaan uga imaanay walaa tajidu heli maysid markaan dhinacyadaa uga imaado aktarahum intooda badan shaakiriina ayagoo kugu shukrinay waa dhaartay marka warkiisiibu cadday waad ilmumisay soo maa oo cadaab baad igu xukumtay naxariistaadiina waad iga fogaysay taas sababteeda aada igu samaysay maxaa sababta maxaa saa igu gashay waxaa la igu galay soomaha aadam darti iyo carruurtiisa waan aargoosan buu le marka lumintaa aad lumisay sababteed walla inaan jidkaaga toosan u fadhiisan bu aadam iyo carruurtiisa jidka toosan macnaha waxa weeyaan waa jidka toosanay adiga kuugu imaanayaanay naxariistaada ku helayaanay jannada ku gelayaan oo ilahay in la adeeca jidkaasan udhex fadhiisan buu le markaan jidka u dhex fadhiisana dhinac walbaan ka soo geli xagga horaan kaga imaan gadaal baan kaga imaan midig baan kaga imaan bidix baan kaga imaan markaan intaa ku sameeyana intooda badan ayagoo kugu shugriya heli maysa waan duubsanay intooda badan saasuu leey waa dhaartay soo ma oo maqaydkiiyo waxyaalaha soo socduu ogaa seebuu dhaartan u dhaartay intooda badan inuu duubsan doono see dhaartan isay ku timi wuu malaynahayey laakiin siduu malaynahayy buu ilaahay qadaray oo noqotay walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannahu faitabacuuhu ilaa fariiqan min almuuminiin malihiisiibuu ku rumeeyey dushooda markaasay intoodii badnaa raaceen wax yaroo muminiina mooyaan marka wuu malaynayey laakiin malihii baa u dhagoobay saas wy macana ayb qaala wuxuu yihi fabimaa aqwaytanii ba'daasi fabimaada qasam waa laga dhigaa oo waxaa la yidhaha fabimaa aqwaytanii luminta aada ilumisay baan ku dhaartay saas waa la yidhaha ayb ama fabimaa aqwaytani habaabinta aad i habaabisay ama luminta aad i lumisay sababteed la aqcudanna walla inaan u fadhiisanoon u fadhiisan lahum iyaga siraadaka jidkaagaan u fadhiisanaya almustaqiima ee toosan jidkaaga toosan baan udhex fadhiisan islaamnimadii iyo khayrkii iyo daacadii iyo salaadii iyo wanaagii baan udhex fadhiisan uma kadibna la'aatiyanahum waan imaan min bayni aydiihim dhankooda horaan uga imaan la'aatiyanahum waan u imaan min bayni aydiihim xaggooda horaan uga imaanay xagga hore waxay leeyihin culimadu dhanka hore waa aakharo ilan aakhara inaga horrayse dhanka aakharaan ka soo gelayaayo aakharadoodii inay u shaqaystaan baan garab marin min bayni aydiihim wuxuuba kuleeyahay aakhara mama jirtaba war laysma soo saarahay haddii aad ka diido kaa dhaadhicin inay aakhara jirtana wuxuu kuleeyahay war ilahi waa kafuur raxiim waxbaa islugoyn iska fao dhankii aakharadaadii buu kaa geli salaadii buu kaa geli daacadii buu kaa geli xaggii wuxuu kaa gelayaa aakharo wa min khalfihim xaggooda dambana waan uga imaan dhanka dambana waa adduunyadii oo adduunyadiibuu u qurxinaya adduunyadiibuu u qurxinaya inay ku mashquulaan waktigoodao dhan ku lumiyaan ayada keliyata aysa siiyaan wa min khalfihim dhanka dambana waan uga imaan oo adduunyadii baan ku mashquulin wa can aymaanihim midigyaalkana waan uga imaano waa xagga acmaashii saalix ahayd acmaasha saalixe ilaahay kuu dhaweynaysu kaa soo geli salaadiiy soonkiiyo xajkiiyo cumradiiy yani sadaqadiiy dhankaasu kaa soo gelay markaasuu ku nacsinay salaadiibuu ku nacsinay soonkiibuu ku nacsinay sadaqadii wanaagganuu ku nacsinay wa can shamaa'ilihim bidixyaalkana waan kaga imaani waxa weeyaan xumaantii iyo dembiyadii xagga dembiyadana waan ka soo geliyo dembigaan jeclaysiinay zinadu way fiicantah way quruxsantah aargooso oo wax dil waxad waad gaajaysan tahay yani waxa weye gaal hunguri ka raadso waaga iska gaadow waxaanu kugu sheekeynay wa can shamaa'ilin bidixyaalkana waan kasoo gelay walaa tajidu heli maysid aktarahum intooda badani shaakiriina inay yihiin kuwa kugu shukriya saasuu ilahay hortiisa ku dhaartay subxana wa tacala ayb rasuulkeena sal lay slam xadiis saxiixa ka sugan oo uu leeyahay rasuulku sal lay slam yani ina shayطaana qacada libni aadama biatruqihi shaydaanku ibni aadamka wuxuu u fadhiistay jidadkiisao dhan qacada lahu biariiqi lislaam marka ugu horeysaba jidka islaamnimadu u fadhiya soo inuu ruuxu inuu soo islaamo lama rabin jidka islaamnimadu u fadhiya markaasu wuxuu ku leeyahay atuslimu watadaru diinaka wa diina aaba'ika wa aabaa'i aaba'ika war miyaad islaami ooma diintaadii baad ka tegi diintii aabayaasha iyo awyada dhaqankoodii hidii iyo dhaqankii miyaad ka tegi war ha yeelin buu leeyahy hadduu caasiyo ruuxaas oo intuu ku amar diido uu islaamo intaa kaga hadhi maayo haddana wuxuu u fadhiisanayaa dariiqulhijra ila ruux markuu soo islaamo inuu wadamada gaalada ka hijroodo jidkii uu ku hijroon lahaa buu haddana ufadhiisanaya markaasu wuxuu ku leeyahay tuhaajiru wa tadacu ardaka wa samaa'aka wa inamaa mathalu lmuhaajiri ka mathali lfarasi fi tiwal war ma dhulkaagaad ka teg ma waddankaagaad ka teg ma dadkaad dhalatabaad ka teg ma meelaad aan aqoonin baad aadi war muhaajirkii hijradu waa sidii faras lugta ka xidhan oo kale war ha yeelin hadduu ku amar diido taana kaga adkaado caasiyo kaga hari maayo intaasi jidka jihaadku haddana u fadhiisanay jidka jihaadku u fadhiisanay markaasu wuxuu ku leeyahay atujaahidu fa huwa juhdu nafsi waalmaal war waa naf iyo maal khatartood wey iyo yani halisgelintood fatuqaatilu watuqtal fatunkaxu lmar'atu wayuqsabu lmaalu waxaaskaagii baa la guursan oo xoolahaagii baa la qaybsan oo waa lagu dili war ha yeeli meeshu waa halis dambaaburi iyo sawaariikh iyo madaafiic baa ka socota soo noqon maysa ha ka tegin xoolahaagiiyo dhulkaaga saasuu ku leeyay hadduu taana caasiyo intuu ku amar diido uu tago wuxuu rasuulku yiri sal lay wasalam ilaahay wuxuu xaq iskaga dhigay ruuxa noocaas oo kale inuu jannada geliyo haddii la dilo iyo haddii ay biyohasiyaan oo biyo ku dhinto iyo hadduu intuu gaadiidku saarnaa ka dhaco uu sidaa ku dhinto sabab kasta oo uu ku dhintaba ilaahay inuu jannada geliyo buu waajib rabbi iskaga dhigay subxana watacala sooma jid walba wax ku fadhiisanaya mid markaad kaga rarayso ood kaga adkaato kii ku xigay buu kusii fadhiya sooma adugu markaad guriga markaad kasoo baxayso salaada usoo socoto wuxuu kuleeyahay iska joogo waxba guriga waa lagu tukan karaayo moogtaadu kuleeyahy haddaad tidhahdo war guriga lagu tukan karaya waxaa lagu tukanaya waa masaajidka ood soo dhaafto haddana wuxuu kuu fadhiyaa meelaha masaajidkii baad soo gasho masaajidkii baa kudaba socda salaadii markaad gasho salaadii buu ku dhex fadhiyaa wuxuu ku xusuusinayaa dukaankii iyo maanta maxaad dayn bixisay iyo maxaad soo galay weliba kudaba socda marnaba kaa hadhi maayo jid alle jidkii meeshaad kaga raysa mooyaane ka kaa horreeyu kuusii fadhiyaa macnaheedu waxa weeye ninkani waa nin aan shaqo kala lahayn bal idinkuu fiirsada oo yacni ilaa maalinkii nebi aadam la abuuray ilaa maanta ninka uu shaqadiisu tahay bini aadam siduu u nubin lahaa khibro intee la eg buu uleeyahay camalka noocaas lixdan sano adigu hawshaad ka shaqayso soo khibro uma yeelin khatar saas weya waana laynoo tilmaami doonaa khatarka qaala rabbi wuxuu ku yihi subxaana watacaala ukhruj bax minhaa jannada xaggeeda ka bax madcuuman xaal aad tahay mid la ceebeeyey madxuuran oo la eriyey oo ilaahay naxariistiisa laga fogeeyey laman tabicaka ciddii ku raacda oo minhum ayaga ka mid a laamla'anna walle inaan buuxin oo buuxin jahannaba inaan ka buuxini minkum idinka ajmaciina xaalaad idishiin macnaha rabbi subxana wa tacala jawaabtiisu wata waxaa la yidhi jannada horta kadig mar labaad saca la yidhi dhaaf meesha adiga oo ceebaysan oo la fool xumeeyey naxariis ilaahayna laga fogeeyo lagaa eriyo lagu dayriyey haddaad adigu ku dhaaratay inaad aadan carruurtiisa duubsanayso waxaad duubsan karta duubsanlay anigana waxaa dhaar iga ah adiga iyo inta ku raacdaba inaan jahannaba idinka buuxiyo meeshaasaa marka lagu kala baxay soo maarka jahannaba ninkii ku talagashanow ninka raac wey marka shaqada u wataay waxa weya waxaad unaadu naarta jahannaba loogu heliyeeno xaatimiyo saasay macnaha ukhruj bax minhaa jannadii ka bax madcuuman xaal aad tahay mid la ceebeeyey ama la fool xumeeyey madxuuran oo la eriyey oo ilaahay naxariista laga fogeyey laman ciddii tabaca ka ku raacda oo minhum ayaga ka mid a laamla'anna walle inaan buuxin oo baax buuxin jahannamo ayaan ka buuxinayaa minkum xaalu idinka idinka mid yihin ajmaciina xaalaad idishiin wayaa aadamu aadamow uskun deg anta adiga iyo wazawjaka xaaskaagu wazawjuka xaaskaagu aljanata jannada dega fakulaa cuna min xayu meel alla meeshii shitumaa aada doontaan ka cuna walaa taqrabaa ha u dhawaanina haadihi shajarata geedan ha u dhawaanina oo fatakuunaa aada ahaataan haddaad u dhawaataan min alaalimiina kuwa aalimiinta aad kamid noqotaan fawaswasa wuu waswaasiyey lahumaa aadam iyo xaawo ashayaanu shayaankii baa waswaasiyey liyubdiya si uu u muujiyo ayuu u waswaasiyey lahumaa labadooda si ugu muujiyo maa wuuriya wixii la qariyey canhumaa xaggooda laga qariyey oo min saw-aatihimaa cawrooyinkooda ah wa qaala wuxuu ku yidhi markaa maa nahaakumaa idinkama reebin rabbukumaa rabbigiin can haadihi shajarati geedan idinkama reebin ilaa an takuunaa ilaa lianlaa takuunaa inaydaan ahaanin darteed mooye malakayni laba malag inaydaan ahaanin darteed mooye wax kale idinkama reebin aw amase takuunaa inaydaan ahaanin sababteed darteed ma wax kale idinkama reebin min alkhaalidiina kuwa waara inaad ka mid noqotaan taa unbaa laydin diiday macnaheedu waxa weye rabbi subxaana wa tacaala aadam markaa kadib wuxuu ku yidhi aadamow adig iyo xaaskaaga xawaa waxaad degtaan jannada dagal jannada dagal meel alla meeshii aada doontaanna yani ka cuna jannadaa ballaadan ee waasaca dhankaad doontaan u foof geedkaad doontaan cuna saad doontaan u mushaaxa tabashleeya raaxaysale waa idinkaa laakiin hal geeda iska jira hal geed waxaa uu geed batay oo khayr batay oo jannada dhex yaalla geed keliya muxuu yahay geedkaasi geedkaasi ilahay baa garanay geedan baa lagu yidhi waa loo sheegay laakiin naga meel loo sheegay geedeya maxaase nagagama xidhanba geedka yahay maquraa baa mid qoska waxbay nagama gelin faa'iida nagagama xidhnaa geedan baa laga yidhi iska jir haddaad geedan taabataan ood cuntaan adiga xaaskaagu daalimiintaad kamid noqonaysaa u fiirsada bal ilahi bini aadamka subxaana watacaala sida ugu nimceeyey jannada hal geed keliyaa loo diiday aadam iyo xaawa inagana adduunyada markuu ilahay inoo soo dejiyey waxa uu inaga xaaraameeyey wuxuu inoo xalaaleeyey wuxuu inoo xalaaleeyey aada u badan wuxuu inaga xaaraameeyey waa in yar sooma qul inamaa xarama rabb waa bini aadam daciif mamu waxaa saa ku hadlay shaydaanka iyo macnaha ibliis iyana waa ka awood badan yahay insaan wasaaisha uu kula xidhiiray iyo qaabka ula xidhiiray ilahay baa garanaya laakiin ula xidhiiray wuu waswaasiyey oo sheeko qarsoon buu u dhiibay waswaaska waxaa la yidhahdaa waa sheekada qarsoon oo si hoos ahaana lagugu dhiibo sheeko qarsoon buu u dhiibay sheekadii waxay ahayd ujeeddada uu ugu sheekaynayo o uu waswaasinayo waxay ahayd in uu cawradooda la qariyey uu muujiyo way qarsoonaayeen oo cawradoo way asturnayd maxay ku asturnayd ilaahay baa garanaya laakiin way asturnayd inuu cawradaa muujiyo oo uu qaawiyo unbuu dantiisu ay ahayd saasuu ka shaqaynaya markaasaa wuxuu ku yidhi aadam iyo xaawey beerta inteeda kale wataa jannadii laydiin ogolaayay geedkan maxaa laydinku diiday geedkan maxaa laydin ogolay xikmadda ku jirta maxay in laydin diiday waxaa laydinku diiday anaa idiin sheegay meeshan waan idinka xooggaalsanahay anaa meeshan oday waddo ka muddo ka ahayo ka shaqayn jiray iweydiiya haye adaa xoogaal anaa xoogaala i warsada sababta laydinku diiday waxa weeye laba arrimood baa laydinkala dagaalamaya ama inaad malaa'ig noqotaan baa laydin diiday ama inaad waartaan oo geeri ka badbaadaan baa laydin diiday labadaaba waxaa lagu gaadhaa geedkan cunitaanka ilahayna labadaasuu idinkala dagaalamahayo marka geedan a waxaan ugu tegi doonaa suurad kaleeto hal adulluka calaa shajarati lkhuldi wa mulkin laa yabla boqortooyo waarta waaritaan iyo boqortooyo geedaad ku gaadhaan ba idinku saabo marka sheekadaasi uu naashnaashay oo si fiican u qurxiyey buu tusay oo uu macnaha taabsiiyey sidaasuu marka ku yidhi wayaa aadamu aadamu buu rabbi yihi subxana wa tacaala uskun deg anta adiga yani waxaway askun anta adiga iyo wa zawjuka xaaskaagu aljannata jannada askuma oo fakulaa cuna min xaysu meeshii shi'tuma aada doontaan meel alla meeshaad doontaan ka cuna mara oo timashleeyow walaa taqraba ha u dhawaanina haadihi shajarata geedan ha u dhawaanina middan ha u dhawaan tanun iska jira oo fatakuunaa kolkaa aad ahaataan haddaad u dhawaataan min alaalimiina aalimiinta aad ka mid noqotaan fawaswasa wuu waswaasiyey lahumaa labadooda ashaydaanu shaydaan baa waswaasiyey muxuu u waswaasiyey dantuu ka lahaa maxay tahay liyubdiye inuu muujiyo daraaddeed lahumaa labadooda inuu u muujiyo maa wuuriya wixii la qariyey canhumaa labadooda laga qariyey oo min saw-aatihimaa cawrooyinkeeda cawrooyinkooda cawradoodiioo ilaahay u asturay inuu marada ka qaado oo qaawiyo dantuu leeyahay waa taas oo macnaha waxa weeye ay muuqato banaanka kusoo dhacdo wa qaala markaasaa wuxuu yihi maa nahaakuma idinkama reebin rabbukumaa rabbigiin idinkama reebin can haadihi shajarati geedan xaggeeda idinkama reebin ilaa an takuunaa inaad ahaanaysaan mooye ama ilaa an takuunaa lianlaa takuunaa inaydaan ahaanin darteed mooye malakayni laba malag inaydaan ahaanin aw takuuna inaydaan ahaanin min alkhaalidiina kuwa waaraya inaydaan ahaanin daraaddeed ayaa laydinku diiday wax kale laydinkama reebin wa qasamahumaa ninkani marka waa ninkii rabbi aadam uu ku yidhi iska jir aadamu cadowgaaga wey ninkaas iska jir bukui marka durba si uu aadam wax uga dhagaystaayo way adagta cadowgaagii ood arkayso oo aan kuusoo gabanin inaad hadalkiisa maqashahay ma fuqda ayib dhinac kan uu ka soo galay marka wa qaasamahumaa wuu u dhaartay inii anigubu ugu dhaartay lakumaa labadiinna lamina anaasixiina kuwa idin naseexeynayaan ka mid a daacad baana fadallaahumaa dallaahumaa wuu laalaadiyey aadam iyo xaawo biguruurin kedin darteed ama biguruurin kedin iyagoo ku dheehan oo uu kediyey falamaa goortii daaqaa ay dhadhamiyeen ashajarata geedii ayaa badad waxaa muuqatay lahumaa labadooda saw-aatuhumaa cawrooyinkoodii baa u muuqday wa dafiqaa waxay bilaabeen oo gudagaleen yaksifaani inay isku dhadhajiyaan oo isku karkara inay karkaraan oo dhadhajiyaan calayhimaa dushooda min waraqi ljannati jannada caleemaheeda xaggooda inay wax iskaga dhadhajiyaan oo jidhkooda saarsaaraan wanadaahumaa waxaa u dhawaaqay markaa rabbuhumaa rabbigood baa u dhawaaqay wuxuu ku yidhi alam anhakumaa aadam iyo xaw aadam iyo xawayso idinkama reebin can tilkumaa tiina ashajarati ee geeda geedaasoo idinkama reebin idinma diidin oo waaqul soomaana odhanin lakumaa idinka idinkuma odhanin ina shaydaana shaydaan lakumaa labadiina caduwan cadow budiyaha mubiin oo cad xaggee idinka markay hadalkiiy man markii uu arkay inay waxoogaa ay ka taagan yihiin oo hadalkiisa aysan ku qancin ayuu u dhaartay labadooda wuxuu ugu dhaartay waxaan ku dhaaranayaa oo uu dhaar ku maray inaan daacad idin ah idinna naseexaynaya waa idin naseexaynaya waxaydan ogeyn baan idin sheegaya danihiinaan ka shaqaynaya daacad baan idiin ahay dad idinkuma wato saasuu ugu dhaartay markaa way marka aadam warka uu rumaysanayo nebi aadam calayhi salaam markuu warka rusuyo ka maxaa yeelay waxoogaa waxaa ku weynaa ilaahay in been loogu dhaarto oo magac ilaahay ruux been sheegaya uu ku dhaartahay arrinkaasa la cuslaama caleyh marka waa meesha macnaha culimada selafka qaar kamid ay yidhahdeen yani man khadacanaa billahi in khadacna lahu ninkii ilaahay dartii nagu sira wuu na siri karaa waan yani waan u sirmaynaa maxaa yeele ilahay xaggiisa haddii lagaa soo galo ilahayna aad ku kalsoon tahay agtaadana ku weyn yahay allihii kugu weynaa xaggiisa haddii lagaa soo galo waa lagu siri karaa saas weya marka ilaahay magiciisaasuu kusyuu ku kalsooni geliyo ugu dhaartay fadallahumaa biguruurin dalliga waxaa la yidhahdaa laalaadinta shayga meel sare marka inta laga soo laalaadiya meel hoose loo laalaadiya la yidhahda ujeedada laga leeyahayna waxa weeyaan iyo macnuhu yacni markoodii hore ilaahay daacadiisa soomayna ku sugnayn ibliisna way iska ilaalinaya geediina way iska ilaalinaya meel saray joogeen marka meel saray joogeen marka uu doonayo inay shaygan ka qaataan oo waxay hadda kahor ku qanacsanaayeen uu ka bedelo wuu soo dejiyey oo wuu soo dabciyey uu soo laalaadiyey saas maana adiga markaad u aragto shaygan inuu ku dhibahayo in lagaa qanciyo shaygani inay faa-iida kuugu jirtahay soo shaqo badan uma baha in lagu soo dabciyo oo lagu soo jiido oo lagu soo laalaadiyo meeshii kore eed joogtay hoos lagaaga soo dejiyaad u baanta ilaa aad ku qanacdo marka kadib aad samaynta soo ma fadallaahumaa biguruurin wuu soo laalaadiyey oo meeshii koray joogeen buu hoos uga soo dejiyo wuu soo dabciyey labadoodii biguruurin kado yani dhaartii uu dhaartay iyo wixii yani qurxiyey iyo wixiibuu ku kadiyey taasaa keentay marka inuu soo dabcan oo macnaha waxa weeye uu soo laalaadiyey markay geedii cuneen ayaa cawradoodii banaanka usoo baxday cawradii qarsoonayd ee asturnayd ayaa banaanka kusoo dhacday asturkii baa baabaaray waxay ku asturnayd ilahay baa garanaya markaasaa waxay bilaabeen waa yaxyaxeen waa xishoodeen wixii qarsoonaa oo maanta banaanka yaalaaya markaasaa waxay bilaabeen caleemihii geedaha jannada intay soo guraan inay marya ka dhigtaan oo jidhkiisaa saaraan asturaanoo meelihii cawrada ahaa inay ku dhadhajiyaan maana markaasaa rabbi u dhawaaqay subxana wa tacala aadam iyo xawey soo idinma odhanne hadda ka hor geedkaa iska jira shaydaanku cadowbuu idin yahay iska ilaaliya soo idinma odhan xaggee hadalkaygii idinka maray maxaa idinku dhacayo awey hadalku digniintaydii xaggeed mariseen saas maana nasiya aadam fa nasiya banuuh aadam waa halmaamay caruurtiisuna way halmaamay aadam waa halmaamay ilaahay subxaana wa tacaala dardaarankiisii iyo hadalkiisii buu halmaamay inay caruurtiisa halmaamtana halkaasay ka wadaan iyagu halkaasay ka wadaan macna ayib wa qaasamahumaa wuu u dhaartay wuxuu ugu dhaartay inii anigu lakumaa labadiina la min annaasixiina kuwa daacadda baan ka mid ah kuwa daacadda idiin ah oo idiin naseexaynaya ayaan ka mid ahay ee dan idinkuma watay hadalka iga yeela falamaa fadallaahumaa wuu laalaadiyey xaawo iyo aadamo wuu soo dabciyey biquruurin kadab isagoo ku dheehan isagoo kadin ku dheehan ama iyaga oo kadsoon oo la kadiyey biquruurin kadab ay bimaa qarahuma bihi min alqasmi dhaartii iyo qurxintii iyo wixii buu ku kadiyey falamaa goortii daaqaa ay dhadhamiyeen ashajarata geedii markay dhadhamiyeen ayaa badad waxaa muuqatay lahumaa labadooda saw-aatuhumaa cawrooyinkoodii baa u muuqday wa dafiqaa waxay bilaabeen oo gudagaleen yaksifaani inay karkaraan ama dhadhajiyaan calayhimaa dushooda inay ku karkaraan oo ku dhadhajiyaan min waraqi ljannati jannada geed caleemaheeda qaarkood jannada caleemaheeda qaar ka mid intay soo gooyaan inay cawradii saaraan oo isku asturaan bay markaa bilaabeen wanaadaahumaa wuu dhawaaqay rabbuhumaa rabbigood wuxuu ugu dhawaaqay alam anhakumaa soo idinkama reebin can tilkumaa tiinaasi ashajarati ee geedda war taas iska jira sooma odhan oo wa aqul soomaana odhanin lakumaa idinkaasoo idinkuma odhanin ina shaydaana shaydaan lakumaa labadiina caduwun cadow buu idin yahay mubiinun oo cadownimu iska cada war ninkaa iska jira soo idinma odhanin hageed geyseen hadalkaygii wey macna ayib qaala rabbanaa dalamnaa anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakunana min alkhasiriin qaala waxay yidhahdeen rabbanaa rabbiganaw dalamnaa waan dulminay anfusanaa nafafyaalka anagaanu dulminay wain lam takfir haddaadan dhaafin lanaa annaga aadan noo dhaafin oo watarxamnaa aadan noo naxariisaninna lanakunana waanu ahaanoo waanu ahaan min alkhasiriina kuwa khasaaray baanu ka mid noqon qaala rabbi wuxu uhi subxana wa tacala ihbituu dega baa layidhi saddexdiiniba aadam ibliis iyo xaawo israaca bacdukum xaal qaarkiin libacdin qaarka kale caduwun cadow ugu yahay idinkoo cadow isu ah walakum waxaa idiin sugnaaday fil ardi dhulka dhexdiisa mustaqarun makaan sugnaasho wa mataacun iyo waxyaabo lagu raaxayso ilaa xiinin muddo intii laga gaadhay qaala rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala fiihaa dhulka dhexdiisa ayaa taxyawna ku noolanaysaan wa fiihaa dhexdeeda ayaa tamuutuuna ku dhimanaysaan wa minhaa xaggeeda tukhrajuuna laydinka soo bixin doona aadam alayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam khaladkii inuu galay oo marka uu yani wixii ilaahay ka reebay uu sameeyey waa iskarta marka markaasaa wuxuu bilaabay inuu ilahay u toobad keeno subxana wa tacala waa kaan soo marnay fatalaqaa aadamu min rabbihi kalimaatin fataaba caleyh ilaahay baa wuxuu baray oo ku ilhaamiyey kelimooyinkii iyo ereyooyinkii uu ku toobad keeni lahaa ereyooyinkuu ku toobad keeni lahaa ilaahay baray waa kuwan rabbanaa dalamnaa anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakunana min alkhasiriin alla waan khaldanay dulmi baanu samaynay haddaadan noo dembi dhaafinooda noo naxariisanina kuwa khasaaray baanu ka mid noqonayna ilaahay oona daba qabo allowna daba qabo oo khalad baanu galle yani waxa weeyaan hanugu hanugu siideen hana noo cadaabina naga dhaaf saas way macana rabbi subxaana wa tacaala marka wuxuu ku yidhi dega baa layidhi dega saddexdiinuba israaca idinkoo cadow isu ah macnaha waxa weeyaan aadam iyo xaawo carruurtay dhali doonaanna cadow bay isu yihin oo waadanoo dagaalada aan dhammaanaynin baaba ka dhex socdaba ilaa qiyaami saaca ninkii loolan jiray ibliis iyo aadam iyo xaawana dhexdooda cadaawad baa taallo hadda cadaawadaasi korbayba ka bilaabatay xagga sare intii la joogayba wabakaa laysku bilaabay dagaalkaa laysku soo bilaabo halkaa kasoo bilowday baa dhulka usoo tegay marka cadaawad xiiro xiiro ah oon heshiis lahayn oo aan lahayn wadahadal lahayn yaa meeshan ka socota saasaa marka dhulka ku salaysa waa siraac iyo looltan siraac iyo looltan isaguna wuxuu ku dadaalayaa intuu duubsan karo inuu duubsado ayaguna waxa weeyaan maaragtay bal intii isbadbaadin karto ilahi subxana wa tacala naxariistiisa ay badbaadiso dhulka waxaad ku leedihiin baa laleeyahay meelaad ku sugnaataan iyo yani waxyaaba aad ku raaxaysataan dhulkaa loo soo dejiyey dhulkiibaa ilahay uga dhigay meel lagu sugnaan karo oo la degi karo noloshooda inta hadhe waxaa loogu talagalay in dhulka ku qaataan waxyaabihii ay ku noolaan lahaayeene ku raaxaysan lahaayeenna waa loo dhigo dhulkaa loo daadiyey ibliis iyo iyagiina meeshaa la isla keen rabbi wuxuu yihi subxana wa tacala dhulka dhexdiisaaad ku noolaanaysaan isagaadna ku dhimanaysaan isagaana laydinka soo saari doonaayo marka dambe noolaynta dambe isagaa laydinka soo noolayn doona saasuu rabbi marka xukumay subxana wa tacala ilmo aadam xaggee lagu bilaabay marka ilmo aadam kor baa laga soo bilaabay kor bay ku dhasheen halkaasuu ilahay ku abuuray subxana wa tacala aadam iyo xaawo nolol aan dhib lahayn oo aan rafaad lahayn oo barwaaqo ah oo janno ah oon kadeed lahayn oon daal lahayn oon xamaali lahayn baa meeshaa ka jirta tii iyada haydii aynoo qoonsaday ninka balaaya ku dhacdaygaa baa inoo qoonsaday inaynu meeshan nimaano kareedka ah kaasaa sabab u ah dhulkan kareedka oo rafaadka oo kadiga ah oo ruuxii si kasta hadduu wax u haystiy hadduu qatan yahay marnaba uusan ku nasanaynin meeshan inaynu naadnaysaa ka dambi oo intaa waaba argos waa ugu filantaa munagaga hadho maya weli waana daba socda ilaa uu cadaabka ku ururiyo iyo naarta intuu heli karo weli waxweyaan ma demin cadhadiisu ma baabine ciilka u qabo macna saas weya qaala waxay yidhahdeen aadam iyo xaawo rabbanaa rabbiganow dalamnaa waan dulminay anfusana nafsiyaalkanagaan dulminay wain lam takfir haddaadan dhaafin lanaa annaga oo watarxamnaa aadan loo naxariisanina lanakunanna waanu ahaano waanu ahaan min alkhaasiriina kuwa khasaaraanu ka mid noqonayn u fiirsada qisada waxyaabaha laynagu barayo waxaa ka mid a aabihiin hadduu gafay soo idinku gafi maysaan ha ilan aabihiin ubaad raacaysaan laakiin markaad gaftaan aabihiin suu usoo noqday usoo noqday kullu bani aadam khataa wa khayru lkhata'iina tawaabuun saasaad ku kala fiicanti waad khaldamaysaan oo khalad wuu dhici laakin maxaa laydinka rabaa soo noqda ha isku halmaamina khaladku marku dhaco saas way macana qaala rabbi wuxuu ihi subxaana watacaala ihbituu dega bacdukum qaarkiin xaal uu libacdin qaarka kale caduwun u yahay walakum waxaa idiin sugnaaday fi lardi dhulka dhexdiisa mustaqarun makaanu sugnaansho meel lagu sugnaado wa mataacun iyo waxyaabo lagu raaxaysto ilaa xiinin muddo intii laga gaadhayo waa muddada geerida muddada adduunyada la gabagabaynaya ama geeridaba qaala rabbi wuxu uhi subxana watacaala fiiha dhulka dhexdiisaa taxyawna ku noolaanaysaan wa fiiha dhulka dhexdiisaa tamuutuuna ku dhimanaysaan wa minhaa xaggeedana tukhrajuuna laydinka soo bixinay dayaxa ma la degi karaa iyo xidiga bini aadamku ku noolan kara maya ma degi kara ama ha la gaadho ama yaan la gaadhin waa la tegay iyo lama tegin iyo warkaa ka baxay laakiin xaqiiqada meesha taalla kuma noolaan karo inuusan ku noolaan karin maxaa daliilu ah aayadana daliilu ah fiiha taxyawna wa fiiha tamuutuuna wa minha tukrajuun kawkab kale oo bini aadamku uu qaban karo ku noolaan karo ma jiro halkaa way meesha ilahay ugu talagalay subxana watacala saas yaa bani aadama aadam carruurtiisiiyo wiilashii aadamow markii qisadii aadam iyo dhex martay ibliis laynoo soo sheegay ayaa hadda inaga ilahay inala hadlaya subxana wa tacala qisadaa duruustii ku jirto inaga ina khusaysa baa laynoo sheegi yaa bani aadama aadam wiilashiisiiyo carruurtiisiiyo qad anzalnaa waan dejinay calaykum dushiina waxaan idinku soo dejinnay libaasan dhar dharkaasoo yuwaarii qariya saw-aatikum cawrooyinkiina qariya wariishan iyo mid aad ku xaragootaan mid aad dhar aad ku xaragootaanoo qurux ziine iyo qurux wa libaasu taqwa alla ka cabsiga dharkiisa daalika kaa ayaa khayrun khayr badan daalika kaa oo dharka cabsida ah min aayaati illahi ilahay aayadihiisu ka mid yahay ama dharkao dhanba daalika dharkaa laydiin soo dejiyey min aayaati illahi ilahay aayadihiisu ka mid yahay lacallahum waxay mudan yihiin yadakaruuna inay waana qaataan bini aadamku inay waana qaataan bay mudan yihiin wey macana aadam carruurtiisiiyo dhar baan idinku soo dejin aabbihiin iyo hooyadiin haddii uu ibliis maryaha ka dhigay qaawanaantii laydinkuma daynina ilaahay adduunka wuxuu idinku siiyey dhar baa laydin soo dejiyey dharkaasi xumaantiinana waa qarinayaa iyo cawradiina waa asturaya midna waa yani riish wey riishka waxaa la yidhahdaa waa dharka ziinada iyo quruxda loo qaato ama xaragada loo qaato ilaan dharkaa laba qaybood ah midna cawraduu asturaya oo waa inta cawrada asturaya midna kaasuu siyaado ka yahayoo waa isqurxin meelo aan cawro ahayn buu saaran yahay ama cawradii markii la qariyo kadib buu kasii koreeyaa kaasoo kaleeto macnaha waxa weeyaan waa zino waa riishka waa riishka oo waa dharka yani xaragada loogu talagalay wey maanaa kaana ilahay baa idin soo dejiyey labadaasi waxaa laydinku soo dejiyey markii laydiin soo dejiyey dhar la yidhaahdo dharka cabsida baa intaasoo dhan ka khayr badan kaa cawrada asturaya iyo kan xaragada labadaba waxaa ka khayr badan mid la yidhaahdo libaasu taqwa oo libaasu taqwa maxaa lahay libaasu taqwo waxaa la yidhaahdaa culimada salafku siday ku fasirayaan waa iimaanka camalka saalixa alla ka cabsiga akhlaaqda wanaagsan libaas weeyaanoo waa dhar dharkaasi wuxuu qariyaa nafta bini aadamka cawrooyinkeeda dharkan kadeetan hadda xidhan bahayna muxuu asturaa jidhka cawradiisuu qariyaa soo ma laakiin naftiibaa cawro leh bakhaylnimadiibaa cawro ah oo macnaa fulaynimadiibaa cawro ah oo akhlaaqdii xumayd baa cawro ah oo caqiidadii xumayd baa cawro ah oo dhaqan xumadii baa cawro ah cawrooyinkaasi waa yaa iska leh waa cawrooyinka nafta soo ma cawrooyinkaa nafta dharka asturaayo muxuu yahay ma dharkan jidhka asturaa maya dhar kala astura oo ah libaasu taqwa la yidhaha kaasaana khayr badan oo jidhka qarintiisa waa loo baahan yahay laakiin dhar kalaa jiro kaa ka muhiimsan oo ah dharka akhlaaqda iyo iimaanka iyo camalka saalixa iyo dhaqan wanaagga kaasaa khayr badan barbilaahi subxana wa tacala saas way maana ayib aayadaha ilaahay buu ka mid yahay marka laydiin soo dejiyey oo waa mu- aayad waa astaan weyn oo rabbi subxaana watacaala kutusaya iyo nicmada addoommadiisa uu galay macnaha yaa bani aadama aadam carruurtiisiio qad anzalnaa waan dejinaa calaykum dushiina waxaan idinku soo dejinay libaasan dhar dharkaasoo yuwaali asturaya saw-aatikum cawrooyinkiina qarinaya wa riishan mid aad ku xaragootaan oo quruxana waan idiin soo dejinay riishka macaani badan bay mufasiriintu isugu isugu khilaafsan yihin laakiin qaar xoolay leeyihiin qaar waxay leeyihin maarata saan hadda ku fasirna iska wada wa libaasu taqwa alla ka cabsiga dharkiisa dalika kaa ayaa khayrun khayr badan oo kaa hore ka khayr badan dalika dharkaa laydiin soo dejiyey min aayaatillahi ilahay aayadihiisu ka mid yahay lacallahum yadakaruuna si ay u waana qaataan si ay addoommadu u waana qaataan oo wax u fahmaan oo rabbi subxaana wa tacaala ay amarkiisa u qaataan yaa bani aadama aadam carruurtiisiiyow laa yaftinannakum yuusan idin fitnaynin ashaydaanu shaydaan yuusan idin fitnaynin kamaa akhraja siduu u bixiyey oo kale abaweykum labadii idin dhalay min aljannati jannada suu uga soo saaray oo kale yanzicu xaal uu siibayo canhumaa labadoodii libaasahumaa dharkoodii xaaluu ka siibahayay markuu soo saarayo liyuriyahu muxuu uga siibay liyuriyahumaa inuu tuso daraaddeed saw-aatihimaa xawrooyinkooda inuu tuso inahu isagu yaraakum wuu idin arkaa huwa isaga iyo wa qabiiluhu kaaliyayaashiisa isaga iyo ciidamadiisa iyo qabiilkiisu way idin arkaan min xaysu meel bayuu idinka arkaa laa tarawnahum aydaan arkaynin meel aydaan idinku ka arkaynin buu idinka arkaa innaa anagu jacalnaa waan yeelnay ashayaaiina shayaaiintii wliyaaa kuwa la xidhiidha awliya ayaan ka dhignay liladiina kuwii laa yu'minuuna aan rumaynaynin dardaaramadii ilaahay baa inoo socda ninkaas khatartae cadowgeenna rasmigaa laynaga siinayo warin ilmo aadamow shaydaan yuusan idin fidnaynin shaydaan yuusan idin duubsanin yuusan dantiina idin seejinin oo aakhiradiina iyo adduunyadiina yuuna idin seejinin ninkaas shaqo kale ma leh sidii labadii idin dhashayba jannada uu uga soo saaray markuu ka soo saarayeyna uu marada uga dhigay si asturkoo si cawradoodu u muuqato sidaasoo kaleeta idinkana yuusan idin duubsanin oo idin fidnaynin iska jira saas rabbi ilahi subxana wa taala cadow khatar a weeyaanoo khatarnimadiisa waxaad ku garan wuu idin arkaa meeshuu idinka arkayo idinkuma aragtaan bal cadowgan sayd iska icin adugu cadow ku arkaya laakiin adigu aadan arkayn kula joogo oodan arkaynin kaa shaqaysanayo oodan arkaynin ilan haddaad arkayso meelaad ugu duushuulay ciidan baad diyaarin oo waxbaad diyaarsan oo waad ku duuliba waad ka takhalusiba laakiin waaka waa kula joogaa mana arag isagii ka waa ku arkaa waa kaa shaqaysanay soo khatar ma cadowku haysta cadowga ugu khatarsan inahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaysu laa taruunahum meel aydaan ka arkaynin buu idinka arkaa iska jiray macna saas weya ayib culimada qaar ka mid a waxay u daliishanayaan min xaysu laa tarawnahum inuusan jinka aan la arki karin bay u daliishanaya laakiin aayaddu duuduub ahaan maynan odhanin jinka lama arki karo waa la arki karaa waa la arkaayo nusuus kalaa ku sugan jinka in la arki karo suuradiisii ilaahay ku abuuray laakiin laguma arki karo suurada asal ahaan uu leeyahay laguma arki karo laakiin waxaa lagu arkaa suuro kaluu isu sameeya ama masalan waxa weeyaan halaq buu iska dhigi ama wuxuu iska dhigayaa masalan yani waraaboo kale ama xayawaanaadoo kale ama bini aadam buu isu ekeysiinaya suuradiisii asliga ahayd markuu iska bedelo waa la arki laakiin suuradiisii asalka ahayd ee dabka ahayd ilan dab buu ka abuuran yahay mar ma la arki karay markuu sidaa yahay maana saas weya ayib yaa bani aadama aadam carruurtiisiiyo laa yaftinannakum yuusan idin fitnaynin ashaydaanu shaydaan yuusan idin fitnaynin kamaa akhraja siduu u bixiyey oo kale abaweykum labadii idin dhashay min aljannati jannada suu uga soo saaray oo kale markuu ka soo saaraya xaalkooda see ah yanzicu xaal uu ka siibay ayuu soo bixiyey xaal uu ka siibay canhumaa labadooda libaasahumaa dharkoodii uu ka siibay liyuriyahumaa si uu u tuso saw-aatihimaa cawrooyinkooda suu u tuso dharka wuxuu uga siiba uga dhigay inay cawradooda laha ibliiska ninka la yihahda shaydaan sidiisaba bini aadamka waxa uu ugu jecel yahay inuu ka helo waa inuu qaawiyo oo marada ka dhigo bini aadamka asalkiisi markii ilahay abuuray miyuu asturnaa mise wuu qaawanaa wuu asturnaa qaawanaanta yaa keenay ibliis baa keenay sooma nin kastoo isqaawinta ka shaqaynayo marka waa ciidan ibliis wey reer galbeedku marka waa ciidan ibliis soo kuwan u shaqeeya ee qaawanaanta ka shaqaynayana waa ciidan ibliis waxay yidhahdaan bini aadamku markiisa hore wuxuu kasoo bilowday wuxuu ahaa wuu isqaawin jiray marka kadib bu wuxuu bartay geedaha qaarkood inuu isku asturo caleemaha kadib bu wuxuu soo tadawuray oo wuxuu bartay harkaha kadib uu soo tadawura maryuhuu bartay ilaa ilaa iyo haddana qaar baaba sii qaawanba marka waxay ku leeyihin asal waxa u ah bini aadamka inuu isqaawiyo waa na- waa nadariye khaladan sida saxda waxa bini aadamka asal waxa u ah inuu astureeyo soo ma qaawanaantuna waa shay dib ka yimid in la isqaawiyo raggu isqaawiyaan oo dumarku isqaawiyaan oo is-asturka lala dagaalamaayay ibliis hawshii ugu weyneyd ee bini aadam uu ka fushaday ugu horreysay baan dhihi lahaa ee bini aadamka uu ka fushaday bay ahayd muhimadda ay u leedahay baad garan kartaan marka muhimadda ay ibliis ugu fadhiday bini aadamku inuu isqaawiyo masalan maxaa yeelay u fiirso muusan dagaalkii ugu horreysay muusan kaga qaadin nebi aadam calayhi salaam meel kale kagama qaadin wuxuu kaga qaaday inay maradu ka dhacdo soo muhimmad weyn uguma fadhida marka muhimmad weyn waxaa ugu fadhida makhluuqan inuu isqaawiyo oy gabdhuhu isqaawiyaan oo raggu isqaawiyaan oo maryaha la dhigto waa ilbaxnimaa lagu leeyahay marada in la dhigto oo haddii la isqaawinin waxa weya waaba la dib dhacay adduunka waa laga hadhay yani waa nadariyada dadkan gadaata ibliis iyo shayaadiinta u shaqaysa aragtidooda wey macnaha weli yuusan maryaha idinka dhigin siduu labadii idin dhasha maryaha uga dhig innahu isagu yaraakum wuu idin arkaa huwa isaga iyo wa qabiiluhu kaalkaaliyayaashiisa qabiilkiisa waxa waa kooxdiisa la shaqaysa min xaysu meel buu idinka arkaa laa tarawnahum aydaan arkayn inaa anagu jacalnaa waa sheelay ashayaaiina shayaaiintii wliyaaa kuwo ku xidhan baan ka ya awliye ayaanu ka dhignay liladiina kuwii baan awliye uga dhignay laa yu'minuun aan rumaynin shaydaan wuxuu weli u yahay oo ku xidhma oo uu ka shaqaystaa nin ilaahay subxaana wa tacaala beeniyey laakiin ilaahay mar walbaba wuxuu soo reebaa oo shaydaanka ka badbaadaya addoommadiisa mukhlisiinta mukhlisiinta kuwaasa ilahay subxana wa tacala badbaadinaya waidaa facaluu faaxishatan qaluu wajadnaa calayha aabaana wallahu amarna biha waidaa goortii facaluu ay falaan faaxishatan mid foolxun qaaluu waxay leeyihiin qaaluu waxay odhanayaan waxay yidhahdaan wajadnaa waan hellay calayhaa faaxishadan dusheeda aabaa'anaa aabayaashana wallaahu alle ayaa amaranaa na amray biha iyad qul waxaad tidhahdaa ina allaha alle laa ya'muru ma amro bilfaxshaa'i midda foosha xun ataquuluuna ma waxaad odhanaysaan cala allahi alla dushiisa maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn qul waxaad tidhahdaa nebiyow amara rabbii rabbigay wuxuu amray dadka bilqisti cadaalad iyo toosnaan waaqiimuu buu amray toos toos waaqiimuu toosiya ayuu amray wujuuhakum wejiyaalkiina cinda kulli masjidin meesh meel kastoo lagu sujuudo ama xilli kastoo la sujuudo yacni sujuud xilligeed oo dhan ama makaan lagu sujuudayo oo dhan agtiisa wejigiina toosiya wadcuuhu alla caabuda mukhlisiina idinkoo u saafi yeelaya lahu ilaahay addiina hoggaansanka kamaa sida bada'akum uu idiin bilaabay yaa tacuuduuna ku noqonaysaan gaaladii baa hadda loo noqday kuwii shaydaanka adeecay oo shaydaanku weli u yahay oo ibliis uu ka amar qaatay oo talada ka qaato awliyadiisa ah kuwaasaa waxay sameeyaan khalad markay sameeyaan faaxishada waxaa laga wadaa shirkiga shirki bay ku dhexeen zinay ku dhexeen dhaqamo xunxun ay lahaayeen baa jiro oo markay kacbada dawaafayaan way isqaawin jireen isqaawin jireen dhaqamada xunxunka oo kaleeto markay samaynayaan baa waxay dhihi jireen tan aabbayaashanaanu ka soo gaarnay ilaahay baana amray ma ilahay baa shirki amray oo zine amray oo cawrada in la qaawiye amray ilahay baana amray bili balma sabidkaas ad u arka waxaad ku tidhahdaa baa la nebi maxamedow ilaahay subxaana wa tacaala xaalad foolxun ma amro xaalad foolxun ilaahay inuu addoommadiisa kula taliyo amro ma sugna wax jirana ma aha mana dhici karto ee ilaahay miyaad ku been abuuranaysaan oo ma sabidanaysa ma wuxuusan yaydaan ogeyn oo cilmi ulahayn baad ilaahay yani dushiisa ku odhanaysaan oo ku been abuuranaysaan rabbi wuxuu amraa un addoommadiisa cadaalad qisdiga waxaa laga wadaa toosnaan in la toosnaado sharcigiisa la raaco oo lays asturo oo tawxiidda la yimaado isaga keligii lagu xidhmo oo akhlaaqda la hagaajiso waxyaalaha wan wanaagsan buu rabbi addoommadiisa amraa waxaa kaloo uu amraa meel kastood ku tukanaysaan iyo xilli walbood tukadaysaanba wejigiina toosiya wejigiina toosiya maxaa laga wadaa ilaahay dartii u tukada ha wejigiina toosiya macnaha jidhkiina toosiya oo ilaahay dartii u tukada saasaa laga wada waaqiimuu wujuuhakum cinda kulli masjid alla markaad caabudaysaanna cibaadada u gooni yeelo oo shirkiga iska daaya siduu idinku abuuray baad ku noqon doontaan maxaa laga wadaa kamaa bada'akum tacuuduun macnaha waxa weeyaan sida xadiidka nabiga sal lay slam ku sugan dadka waa la keeni doonaa maalinta qiyaamada ayaga oo kabala oo macnaha waxa weeyaan qaaqaawan oo yani hanjaftii qaba buri qab ah kamaa bada'akum tacuuduun sidii uu idinku bilaabood ku timaadeen baad ku soo noqon doontaan markaad dhimateen kadib si ma ku timid adduunyada ha adoo buuryadii kugu taalo qaawan oo calalkii lagugu qaban lahaa xataa aan wadanin kabihii aada xidhan lahayd wadanin wax hoolaa aan lahayn keliga oo mudh ah baad adduunyada tin sooma dadkii aad ku timaadeen baad ku soo noqon doontaa wey marka dambe laydin soo celinayana adoo saas unbaad adduunyada unbaa lagu soo celi saas rabbi ilahi subxana watacala marka saa u xisaabtama la leeyahy waidaa goortii facaluu ay sameeyaan gaaladu mushrikiintu markay falaan faaxishatan mid fool xun oo shirkiga iyo gaalnimada iyo akhlaaq xumada iyo isqaawinta arrimaha markay sameeyaan qaaluu waxay odhanayaan wajadnaa waan helay calayhaa faaxishadan dusheeda aabaa'ana aabbayaashanaanu ka helay aabbayaal baan ku soo gaadhnay iyagoo arrintan ku dul sugan oo waxaan haysta wixii awooye soo gaadheenna hidiya dhaqan baa la dhan lagama tago saas mana caado la khilaafa cado allay leedahay caado la khilaafa cado allay leedahay caadada khilaafkeedu cadho allay leedahay waa caadada wanaagsan wey ee shareecada waafaqsan laakiin caado jaahiliya xeer jajab ah khilaafkeeda jannaa lagu galaa cadho ilaahay ma rido ilahay bay leedahay saas mana alle ayaa amaranaa na amray bihaa iyada qul waxaad tidhahdaa ina allaha alla laa ya'muru ma amro bilfaxshaa'i xaalad foolxun ma amro ataquuluuna ma waxaad odhanaysaan cala allahi alla dushiisa maa laa taclamuuna waxaydaan garanaynin oo ogeyn sixatahu wax aydaan fayoobidiisa iyo saxnimadiisa garanaynin miyaad ilaahay dushiisa ku sheegaysaan ood ku been abuuranaysaan qul waxaa badaa nabigu amara rabbii rabbigay wuxuu amray bilqisti cadaa caadilnimo toosnaan buu amray addoommada bilqisti cadaalad keligiioo la caabudo cawradoo la asturo akhlaaqda wanaagsan dabeecadda wanaagsan toosnaantaasu ilahay amray addoommadiisa wa aqiimuu toosiya ayuu amray wujuuhakum wejiyaalkiina toosiyo ilaahay dartii u toosiye keligii cinda kulli masjidin masaajid walba agtiisa masaajidka hadda waxaa laga wadaa meesha lagu sujuudo ama xilliga la sujuuday waa makaan ama daraf yacni meeshaad ku sujuudaysaan oo dhan ama xilligaad sujuudaysaan oo dhan ilaahay wejigiisi wejigiina u toosiyo oo keligii u tukadow cid kaleeto salaadiina ha ugu darina wadcuuhu caabuda allah subxaana watacaala mukhlisiina idinkoo saafi yeelaya lahu alle uu saafi yeelaya yacaddiina hogaansanka idinkoo u saafi yeelaya rabbi keligii hogaanka u dhiibto isaga keligii caabuda kamaa bada'akum maxaa yeelay kamaa bada'akum siduu idiin bilaabay baa tacuuduuna ku noqonaysaan tafsiirkaasi aynu marnay ayaa loo badanya lakin tafsir kala jira fariiqan hadaa wa fariiqan xaqa calayhim adalaal ilma aadan markii ilaahay dardaarankaa uu siiyo lala hadlayo si walba loola hadlo taariikhdii hore loo soo qaaday cadowgoodii loo muujiyey way qaybsameen fariiqan koox hadaa alla waa hanuuniye subxana wa tacala wa fariiqan kooxna xaqa waxaa xaq noqdoo sugnaaday calayhim dushooda addalaalatu baadinimo maxaa yeelay inahum iyagu ittakhaduu waxay samaysteen ashayaadiina shaydaanmadii bay awliyaaa ka samaysteen kuwa ay la xidhiidhaan min duuni illahi alla ka sokow wayaxsabuuna waxay moodayaan annahum iyagu muhtaduuna kuwa hanuunsan inay yihiin koox ilaahay baa hanuuniyey inta hanuunsan oo tawxiidka iyo sharcigii ilaahay iyo rususha raacsan kuwaasi ilahay baa hanuuniyey subxana wa tacala shaydaan sharkiisi iyo ibliisna ilahay baa ka badbaadiyey rabbi baa ilaaliyey kuwa rasuulkeena salawatu rabbi wasalaamu caleyh ducada uusan ka tegi jirin galabtii iyo aroortiiba waxay ahayd ilaahayow ixifdi oo xagga hore iga xifdi oo xagga dambe iga xifdi oo midigta iga xifdi oo bidixda iga xifdi oo kor iga xifdi oo ilaahu waxaan kaa magan gelayaa in hoosta layga ikhtiyaalo hareerahoo dhan ilaahay hadduusan ku xifdin isma xifdin kar wax kaloo ku xifdin karaan ma jirto kan hanuunay ilaahay baa xifdiyey oo hanuuniyey kooxna dushooda waxaa ku xaq noqday oo ku waajibay baadinimo way baadiyoodeen waa inta badan maxay u baadiyoodeen inta luntay waxay u baadiyoodeen sababtu waxa weeye shayaadiintii bay ka dhigteen kuwa ay la xidhiidhaan shayaadiintii bay xidhiidh la samaysteen ayagay warkoodii maqleen sheekadiibay ka dhagaysteen iska ilaaliya iyo ka taxadaradii la yidhi bay meel iska dhigeen sidaas daraaddeed bay ku lumeen markaa ay lunsan yihiinna waxay ismoodayaan inay hanuunsan yihiin wayaxsabuuna annahum muhtaduun qumanahooda qoorta ugu jira midka dibiga caabudahaya waa isla qumay yahuudigan ku haya cusayr ibnullahi waa isla qumay nasraanigan ku haya saddex ilaah baa jira waa isla qumay mubtadican bidcada ka dhargaya diinta moodayaay waa macnaha isla qumay nin walba wuxuu moodayaa abaa hanuunsan buu isleeyahay shaydaan baana waa hore duubsaday saas way macana shaydaan baa waa hore duubsadoo la tegay saasuu rabbi inoo sheegay kooxna waa luntay kooxna waa ilahi baa subxana wa tacala hanuuniyey fariiqan koox hadaa waa hanuuniyey rabbi subxana wa tacaala wa fariiqan kooxna xaqa waxaa xaq noqdo waajibay calayhim dushooda addalaalatu baadinimo maxaa yeelay inahum iyagu ittakhaduu waxay samaysteen ashayaadiina shayaadiintiibay ka samaysteen awliyaaa kuwa ay la xidhiidhaan oy jecel yihiin oy wax wadaagaan min duuni illahi alla ka sokow wayaxsabuuna waxay malaynayaan oy moodayaan annahum iyagu muhtaduuna inay yihiin kuwa hanuunsan waxaa laga qaadanaya sida ibnu jariir idabari uu leeyahay ruuxu isagoo le waad hanuunsan tahay oo haddana nuunsan nuunsanaantaa uu moodayo inuu ku hanuunsan yahay in loo cadaabi karo oyna shardi ahayn uun ruuxa marka la cadaabayo intuu cilmi gaadho cilmigii inuu diido marar badan isaga oo khaldan haddana isla quman khaladkaa uu iskula quman yahay buu macnaha lagu cadaabi karaa buu leeyahy ya bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin wakuluu washrabuu walaa tusrifuu inahu laa yuxibu lmusrifiin ilahay dardaarankiisa waa sii socda weyn ya bani aadama aadam caruurtiisiiyow khuduu qaata ziinatakum quruxdiina qaata cinda kulli masjidin masaajid walba agtiisa meel kastoo lagu tukado ama tush tukasho walba agteeda mar kastoo tukanaysaa wa kuluu cuna oo washrabuu cadda ilahay risiqiisa cuna oo cadda walaa tusrifuu ha xadgudbina maxaa yeelay inahu alle laa yuxibu ma jecla almusrifiina kuwa xadgudba ma jecla aadam caruurtiisiiyo quruxdiina qaata maxaa laga wadaa dharka ilaahay idiin soo dejiyey isku qurxiyo waxyaabaha ziinada eh laysku qurxiyo qaata saas maana ilahay baa idin siiyey subxana watacala salaad walba ama xilligaad tukanaysaan ama meel walbaad ku tukanaysaan quruxdiina qaata macnaha waxaa la doonaya oo laynoo sheegaya ruuxu markuu doonayo inuu tukado oo salaad tukado waxaa la rabaa inuu cawradiisii asturo oo ilaahay subxaana wa tacaala uu la hor istaago zayi iyo suuro quruxsan inuu la hor istaagaa la doonaya saas weya maaha isagoo cawradiisii muuqato inu ilahay is hortaago subxana wa tacala jaahiliyada waxay samayn jireen oo aayadana yani waxyaabahay ka hadlaysa ka mid a markay ay cumrada aadaan ama ay xajiyaan oo ay dawaafayaan bay maryaha dhigan jireen iyagoo qaqaawabay dawaaf jire xaruntay doonaa fi suurati tawba in la joojiyey oo yani sanadkii sagaalaad baa la joojiyey gaal intuu kacbada tago isagoo qaawan dawaafo macnaha dhaqan bay lahaayeenoo caado aada u xun oo quraysh ay dejisay baa jirta waxay dejiyeen ruuxu dharkiisii uu qabi jiray ee uu meesha ku yimid kuma dawaafi karo waaba dhar cusub inuu iibsado oo ku dawaafo ama waa inay nimankan magaalada degan ee xumuska isku bagacaabay waa inay maro uu ku dawaafo siiyaan ruuxii maro cusubna waaye marana ay siin waayaan waa inuu isqaawiyo isagoo qaawan dawaaf ragguna maalinimay dawaafi jireen dumarku waa habeenkii markaasa waxa weeye waxoogaa yaro intay calalka meel saartay cawrada inteeda kale iska qaawan tahay alyawma yabdu kulluhu aw bacduhu famaa badaa minhu falaa uxilluhu bay leeda way dawaafaysa maanta ayaa qaarkii muuqanaya ama kulligiibaaba wada muuqda wixii muuqda nina uma banayn inuu iga fiirsado oo maxaa laga fiirsada adaa qaawiye way dawaafaysa marka waxaa la leeyahay baytka ilaahay markaad dawaafaysaan ama salaada tukanaysaan cawrada astura isqariya maxaad isu qaawinaysaan qaata ziinada ilahi subxana wa tacala taa kadib baa waxaa la yidhi cuna oo cabda oo xadgudbina cuna ilahay wuxuu idin siiyey subxana wa tacala oo cabda oo xadgudbina aayadda waxaa la yidhahdaa culimadu waxay yidhahdaan ilaahi subxaana wa tacaala dibbiga cilmiga caafimaadka ku saabsan aayaddaa qaarkeed buu ilaahay ku ururiyey kuluu washrabuu walaa tusrifuu intaasaa lagu ururiyey hadduu ruuxu cuntadiisa iyo cabitaankiisa uu dadaalo intuu uga baahan yahay intuu ka qaato siyaadana uusan qaadin oo ku xadgudbin inta badan caafimaad buu yeelanaya laakiin haddaad iska badiso ka war haddaad iska badiso xadiis nabiga waxaa kusugan sal ly slam kul maa shita walbas maa shita maa akhta'atka khaslataani saraqun wamakiila waxaad doonta cun waxaad doontana labiso laba arrimood intay ku gafayaan waa xaragada iyo xadgudubka labadaa intay kaa maqan yihiin waxaad doonto xidho waxaad doontana cuno cab saasaa nabigu uri salawatu rabbi wasalam aleyh waxaa la rabaa marka inaadan cuntadii iyo cabitaankii xaddoodii dhaafinin oo nabigu wuxuu u qorsheeyey sal alay slam shareecadu u qorshaysay maa mala'a bnu aadam wicaaan sharan min batni bini aadamku weel calooshiisa ka shar badan weligii ma buuxinin weel uu buuxiyey waxaa ugu xun calooshiisa hadday lagama maarmaan noqoto bini aadamka waxaa ku filan waxoogaa luqmada ah oo uu dhabarka ku joojiyo gaajada iskaga saaro hadday inaad cuntada batani ay kolley kolley aadan ka maarmaynin fa hulutun liطacaamihi wa hulutun lisharaabihi wa hulutun lifanatasi bu nabig sal ly slam caloosha saddex qaybood u qayb qayb ka mida cunto geli qaybta labaadna cabitaanka geli qaybta saddexaadna banee oo ka neefso saddexdiiba haddaad cunto isugu geysa ka war ma caafimaad ma caafimaadaysa boqol cuduroo la garan waaya kugu dhe saas daraaddeed wakuluu washrabuu walaa tusrifuu cuna oo cabba laakin ha xadgudbina wixii sidii loo qorsheeyey u wada oo sidaas ku wada xadgudubkaa waxaa ka mida wax ilaahay xalaaleeyey inaad xaaraamayso ayaa ka mid a inaad xalaasha ilahay kuu xaraamay iska xalaalayso waa xadgudub yaa banii aadama aadam carruurtiisiiyow khuduu qaata ziinatakum quruxdiina qaata cinda kulli masjidin makaano tukasho kulligii agtiisa ama xilli iyo wakti tukasho agtiisa wakti la tukanayo kulligii agtiisa yani sujuud cinda kulli masjidin sujuud ama wakti sujuudid ama makaan sujuudid kulligii agtiisa ziinadiin iyo quruxdiina qaata wa kuluu cuna oo washrabuu cabba walaa tusrifuu ha xadgudbina inahu alle laa yuxibu ma jecla almusrifiina kuwa xadgudbina qul waxaa tidhahda nabiga man xarama yaa xaaraameeyey ziinat allahi ilahay quruxdiisa allatii ziinadaasoo akhraja uu bixiyey licibaadihi addoommadiisa usoo bixiyey waatayibaati iyo waxyaabaha wan wanaagsan oo min arisqi risqiisa ka mid qul waxaad tidhahdaa hiya iyadu liladiina kuwii bay u sugnaatay aamanuu rumeeyey fi lxayaati dunyaa adduunyadan dhexdeed khaalisatan xaal ay saati u tahay oy gooni u tahay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada ayaga gooni u tahay kadalika sidaasaanu nufasiru u kala bixbixinaynaa alaayaati aayadihi liqawmin yaclamuuna oo wax garanaya macnaha ziinadaa ilaahay addoommadiisa siiyo dharka ay isku qurxinayaan iyo waxyaabaha la isku qurxiyo oo dhan yaa addoommada u diiday ilaahaygii usoo addoommadii ilahay usoo bixiyey ziinadan ilahay addoommadiisa usoo saaray yaa diidi karay yaa ka xaaraamayn karay iyo risiqa xalaalka ee wanaagsan ee wanaagyaalkan ilahay oo addoommadiisa u xalaaliya risqiga adduunka mu'miniintaas kale maxaa yeele iyagaa ilahay adeexa risiqana ilahay baa bixiyey iyagaa mudan laakiin adduunka waa lala wadaagaa wey aakharase ayaga keligoodba gooni u yahay risiqu iyagu gooni u yahay isqurxintii waxyaabaha laysku qurxiya aakhare ayagu gooni u yahay gaaladu la wadaagi maaya adduunka laakiin ayagaa asal ahaan u leh gaaladuna waa la wadaagaya saas mana qul waxaa dhahdaa nabiga man xarama yaa xaraameeyey ziinat allahi ilahay quruxdiisa allatii midaasoo akhraja u bixiyey licibaadihi addoommadiisa usoo bixiyey wax kastoo laysku qurxiyo dhar iyo wax walbaba leh ayaa soo gelay oo shareecadu ogoshahay waatayibaati iyo waxyaalaha wan wanaagsan oo min arisqi risqiga ah yaa addoommadiisa ka xaaraameeyey oo u diiday qul waxaa dhahdaa hiya iyadu liladiina kuwiga u sugnaatay aamanuu rumeeyey fi lxayaati noloshii dhexdeeda addunya ee liidatay nolosha liidata dhexdeeda muminiinta iskale khaalisatan xaal ay gooni u tahay muminiinta oy saafi u tahay yowma alqiyaamati maalinta qiyaama maalinkaa lala wadaagi maayo maantase waa lala wadaagaya kadalika sidaasaanu nufasiru u kala bixbixinaa alaayaati aayadaha liqawmin yaclamuuna dad wax ogoo wax garanay oo inay wax gartaan doonaya maana hada wabilahi tawfiq sala allahuma wasalam ala nabiyina mxamed wala ali wasabi wslam